waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeysta dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suban meel walba joogtaan naga dhegeysanaysaan dhammaantiin kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalahay ka qoreen subax waliba halkan aad ka dhegeystaan wargeysada kale the daily nation the standard dhegeystayaal dhammaantiin waa maalin talaada ah taarada markaasi ku beegan tahay shan labaatanka bisha koowaad ee janaayo sanada labada kun labay labaatanka yuusuf bakad iyo muscab ismaaciil iyo wargeysyada alabaynila socodsiya wargeyska hore saakan soo qabnay wargeyska the standard halkan wuxuu qorayaa saaka ruto oo markaasi sheegayo in uu asaga doonayo in markaasi cilaaqaad ay xoojiyaan ama sidoo kale doonayaan inay kala sixidaan heshiisyo dhanka siyaasadda sanadan labada kun labay labaatanka madax xisbiga a n c musalia mudaveri kulan shalay markaasi xildhibaanada ay qabsadeen ay kaga hadleen dhinacyo fara badan waxaa dhinacyada markaasi ee shalay ay kaga hadleen madaxweyne ku-xigeenka william ruuto xulafadiisa ay sheegeen inay soo qaadayaan a n c ford kenya ay sidoo kale isla halgami doonaan halgankooda siyaasadda sanadan labada kun labay labaatanka waxaana sheegeen in markaasi ay u xaqiijin doonaan u sheegi doonaan heshiisyadii markaasi ay wada gaaraan xisbiga u d a madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale xisbiga a n c musale madhabadhi ford kenya moses watengula oo markaasi doonayaan inay kaga hadlaan siyaasadda mustaqbalka markaasi sanadka labada kun labay labaatanka bisha sideedaad ee sanadkan dhici doonta dhegeysta waxaana markaasi ay rabaan in warbaahinta ama sidoo kale ay kala qayb galaan dadka shacabka ah heshiisyada ay gaaraan coloso misoka asna wargeeska bogiisa lixaad toddobaad sideedaad wuxuu halkan qorayaa coloso misoka madaxweyne ku-xigeenkii hore wadanka iyo markaas aad wuxuu markaas aada u dhaleeceeyey madaxa a n c musale mudhabadhi oo markaasi si xun oo markaas xisbigiisa ula ka xoogan uu ku kacay sidoo kalena uu markaasi gadaal u riixay isbaysiga oo ka one kenyan alliance oo dibadha xoogan uu ku keenay geeji socodkooda iyo weliba siyaasadooda markaasi doonayaan inay ka guungaaraan kana maridhaliyaan dhegeysta sida wargeeska saaka u qorayo waxaana markaasi sheegaya wargeyska uu qoraya halkan oo ka principal oo one kenyan alliance dibdhac xoogan uu ku imaado una ku keenay musale mudhabadhi dabcan haddaynu soo dhaafnay ayaa markaasi sheegaysa inuu halkan horaan markaasi ay sheegeen inay markaas aysan la safan karin sidoo kalena ay isla qaada dhegi karin dhanka siyaasadda madax xisbiga o d m raila odinga waa siyaasad markaasi jangoyskeeda wararkeeda markaasi wadatay sanadkan labada kun iyo labaatanka iyadoo markaasi laisku xagaldaalinayo dhegeystayaal oo dhinacyada kala duwan farqaha laiskugu jiidanaya dhegeystayaal western hogaamiyaasha galbeedka dalka ayagana waxay markaasi sheegeen in musale mudhabadi uu asaga iskula kacay dabcan uu isku qarxiyey siyaasadiisa labada kun labay labaatanka sanadkan waxaana markaasi sheegaya in marraba haysan hogaamin karin ama sidoo kale ay wada shaqeyn karin musale mudhabadi haddii markaas ula safto madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto taasoo muran hadalheyn fara badan keentay warbaahintana aad u qabsatay heshiiska ilcaaqaadka markaas ay doonayaan inay markaasi wada gaaraan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madaxa a n c musale mudhabadi heshiiska ayaa markaasi noqonaya mid muran ay fara badan dhaliya dhegeystayaal sanadkan noqon karta ama isbuucan midka ugu hadalhaynta badan ka taagan dalka halka sidoo kale madaxa ururka shaqaalaha ee dalka francis atwoli wuxuu sheegayaa in markaas xabadiisa keliya ula soo baxay uuna isku toogtay musale mudhabadi waa siduu hadalka u dhigayo waxaana uu qoriga markaas cunaha iskaga saaray uuna isku toogtay iskuna dilay siyaasadiisa siduu hadalka u dhigayo musale mudhabadi laakiin waxay markaas noqonaysaa mid markaas lagu caburinayo oo markaasi sida qaar khubarada dhanka siyaasadda kaga hadlayaan ku sheegayaan lagu hagardaaminayo amase hagardaamintiisa dhanka siyaasadda la doonaya in lagu waaqiy iyadoo dhinacyada kala duwan markaasi loogu soo gelayo heshiiska ilaaqaadka markaasi madaxweyne ku-xigeenka william ruto ula sameystay dhegeysta sida wargeyska bogiisa lixaad toddobaad iyo weliba wargeyska qeybtiisa sideedaad uu saakan faahfaahin macluumaad uu kaga qoray dhegeystayaal soo qabso wargeyska destanar kadibna halkaasi kaga faaideyso dhegeystayaal haddaba dhankaasi mount kenya aan aadan dhegeysan ma bartamaha dalka madaxweyne ku-xigeenka oo dabcan waa madaxa xisbiga o d m raila odinga iyo weliba peter kenneth oo markaasi ku sugan waxaa halkan ay qabaqaabinayaan sabtida soo socoto ay doonayaan in bartamaha dalka ay ololo dhanka siyaasadda masafaro markaasi kala duwan ay kusoo qabtaan kuna kaga hadlaan ololaha siyaasadda madaxweynaha ee waqtigai markaasi soo socda u tartami doonto raila odinga halkaasoo shalay ku sugnaaye muranga waxaana markaasi peter kenneth oo xildhibaankii hore ka wuxuu asaga sheegayaa in dadka iskugu soo baxaan sidoo kalena ay kaga dhiidhiyaan taageerida markaas ay u hayaan madaxa xisbiga o d m raila odinga waxaana markaas la qorsheynayaa qorshaha soo socda in markaas ay dhacaan sabtida in lagu qabto countiga markaasi muranga oo halkaas dadka iskugu soo baxaan sida markaasi lagu taageeri lahaa iyadoo peter kenneth waa dabcan wuxuu markaasi saadaalinaya isagana rajeynaya sidoo kalena uu raasanaya in markaasi hoos uu aada uga dhowaanaya sidii markaasi madaxweyne ku-xogeen wadanka uga noqon lahaa peter kenneth isagoo ay isla adeegsanayaan ama uu adeegsanayo madaxa xisbiga o d m raila odinga waa dadka markaasi iminkan uu aadku ku dhowdhow oo madaxweyne madaxweynaha dabcan madaxweyne uhuru kenyaata iyo sidoo kale madax xisbiga o d m dadka markaasi iminkan isha lagu haya laguna saadaalin karo in uu noqdo madaxweyne ku-xogeen una noqdo madaxa xisbiga o d m raila odinga dhegeystale doorashada soo socoto sanadkan labada kun labaatanka bisha sideedaad oo iminka lix bilood todoba bilood oo keliya ka harsan tahay dhegeystayaal waa midda markaasi aada loo saadaalinaya noo dhadhoor sugayo maxaa dhici doona maxaa isbedeli doona dhegeystayaal wargeyska bogiisa afar iyo tobanaad wuxuu saaka halkan faahfaahin ka qoraya dhegeystayaal waxaa markaas iminkan haysta madaxa ninka markaasi u weyn hay-adda ama sidoo kale u weyn waxda markaas u qaabilsan guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c wafula chipukati waxaa markaas laga codsanaya intuu markaasi uusan doorashada u qabanay sanadkan laga codsanaya in labada kun toddoba iyo tobankii sanduuqii saafaga ahaa ee markaas lagu keedinayo codbixinta markaas uu furo taasoo horaanba uu diiday uu sheegay in laga gudbay haddana markaas waqtigeedaasan la joogin waxaa laga codsanaya sida uu qaar ka mid ah ka codsanayaan dadka markaas activitieska loo yaqaano iyo sidoo kale colosum shoka waxaa markaas leeyahay in laga codsanaya jubukati madaxa madaxa markaasi guddiga doorashooyinka xududaha i e b c boos in markaas uu kormeeri karin sidoo kalena uu doorashada uu qaban karin isagoo ku guuldaraystay inuu wax ka qabto labada kun toddoba iyo tobankii doorashadii markaasi muranka faraha badan dhaliyey iyo weliba xatooyada sida qaar ay ku sheegayaan inay ka dhacday waxaana markaasi leeyahay sanduuqa waa inay furaan kadibna ogaadaan bal halkay wax ay u baxeen ama sidoo kale sida wax loo qaabilay sida wax loo maareeyey sida markaasi ay doorashada dadka ay u codeeyeen ama sida taageerida faraha badan fomamka markaas larabay la rajeynaya inay tirada markaasi kusoo baxaan inay helaan sida wargeyska bukiis afar iyo tobanaad saaka uu qorayo dhegeystayaal wargeyska wuxuu halkan qoraya dhegeysta gudiga guddiga markaas u qaabilsan la dagaalanka musuq maasuqa e e c c waxaa iminkan ka walaacsan tahay iminkan markaasi anshax xumada nidaamwaa anshax iyo nidaam xumada markaas imtixaanada iskuullada markaasi ku imaado wuxuu leeyahay dabcan sanadadan way isbedeleen howlihii markaasi looga rabay inay caruurta wax ku bartaan iyagoo markaasi qishka iyo howlahaas ay markaas iminkan daba ordayaan waxaa markaas laga codsaday guddiga markaasi ka codsadeen waaxda u qaabilsan waxbarashada dalka ama wasaaradda waxbarashada dalka inay tilaabo xoogan ee ka qaadaan kuna helaan bal dhibaatada halkay ka taagantay halkay markaasi ilmahan u dabardayaan qashka mar waliba unoqotay in markaasi la daba joogo iyo weliba in ammaanka waxbarashada la adkeeyo si ay caruurta waxu bartaan tayada markaas la dhiso dhegeystayaal wargeyska bogiisa afraad halkan intaa muscab dhegeysan ku wareejinin dhegeystayaashana inkastoo iyagana ay cabanayaan marar qaar ay leeyihiin waqtiga markaasi nagu yar laakiin waqti fara badan waan siin doonaa hadduu ebar alle ka noqdo qodobka ugu dambe intaa muscab markaas aan ku wareejinin waa muscab qodobka markaas afaraad waxuu halkan leeyahay dhegeystayaal waxaa qoys markaasi kasoo jeeda countiga wajeer ayaa markaasi dalbanayaan cadaalad sidii wilkeeda ay ugu heli lahayeen wiilkooda markaasi ka tirsanaa waxda markaasi dambi baarista dalka ee d c i da ayaa markaasi la hilmeydkiisa isagoo waxaa laga helay markaasi ku dhow colol view point elgeyo marakwet countiga ee maringo counties waa labada county inta udhexeyso dhegeysta waa elgeyo marakwet iyo sidoo kale maringo counties waxaa leeyahay qoysaska inay markaasi ay ka heleen ama la geeyey meesha lagu keediyey meydadka waxaana mowdkiisa ama jirkiisa waa cabdiraxmaan cadow cabdulaahi markaas ay dhibaato xoogan ay kasoo gaartay jirdiil xoogana loo geystay dhibaatada dabcan waxaa la sheegaya in xarbis ay dhacday markii la dilayay sida qaar qoysaskiisa sheegayaan dhanka madaxa oo markaasi laga gooyey iyo sidoo kale wejigiisa oo dhaawacyo soo gaaray dhanka luqunta ayaa markaasi laga xarqin fara badan laga arkayay waana xarbin markaasi labada dhinac ay xarbinayeen dhegeystayaal dadka qoyska ayaa dalbanaya in cadaaladda ay helaan kadib markii baaritaano xoogan ay doonayaan inay sameeyaan waxda markaasi u qaabilsan dambibaarista dalka iyo sababtii markaasi ka dambeysay waxaana markaasi qoysaskiisa xasiskiisa ay lahaayeen waa laba xaas uu qabee ay leeyihiin waxaa markaasi ay sheegeen in shaqo uu u tegay countiga mombasa halkaasi uu shaqo howlo ah dowladda ugu tegay ee waxda qaybta markaasi dambi baarista waxauna u kala qabay deeqa raali halwa zaynab iyo sidoo kale raxma cabdulaahi waxauna markaas ifkika ka tegay laba iyo toban cunug dhegeystayaal iyadoo markaas iminkan qoyska ay dalbanayaan sidii cadaalad ay ku heli lahaayeen dhegeystayaal wargeyska bogiisa afraad ee saaka macluumaadii faahfaahin markaasi qoraya dhegeystayaal musania mudabadi isagana markaasi sheegay inuu iskaga baxayo oka oo markaasi sheegay in xiriir xoogan ay la leeyihiin dhanka madaxtooyada iyo sidoo kale xisbiga o d m raila odinga wuxuu sheegay marnaba inuusan meel uu markaasi aadi karin uun sidoo kale ka agdhowaan karin wuxuuna sheegayaa wuxuu leeyahay halkan ay convey message wuxuu halkan uu leeyahay aan ku diraya farintayda in markaasi go-aankeeda aan ku qaatay kaga baxay xisbiga one kenyan alliance inaa markaasi hogaanka aan u sido laakiin wuxuu leeyahay waxaa markaasi gadaal ka riixaya daba socdaa dhanka madaxtooyada state house iyo sidoo kale dhanka markaasi xisbiga o d m raila odinga wuxuu leeyahay marnaba halkaasi inaan markaasi ka dhex muuqda ma doonayo oo waxaa markaasi noqdaa amaan doonaya in aan markaasi kaga madax banaanada dhegeysa sida wargeyska bogiisa lixaad saaka u qoraya muscab ayaa iminkan si toos ugu wareejinaya dhegeysa wargeyska kale the daily nation kadibna dhegeystayaasha aan fursad u siinayna qaadadka telefoonada saakaas ee kusoo kacay kuwaa bariistay maqalka idaacadda bal muscab subax wanaagsan saaxiib
waxaan wanaagsan yuusufow dhammaan dhegeystayaashii ugunoo salaamaya subax wanaagsan ayaan leeyahay aan soo qabto wargeyska daily nation iyo waxyaabaha ugu xiisaha badan ama ugu waaweynee subaxani uu daabacayo bogga ugu hore wargeyska dabcan waxa uu halkaasi ku qorayaa ama ciwaan uu uga dhigay qaabka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto uu ku hantay mudavadi iyo weliba guud ahaan xisbigaasi a n c waxa uu leeyahay sida ayuu jeebka kusoo gashtay ruuto ninkaasi hogaaminaya a n c ee musalia mudavadi bogaga afaraad iyo shanaad ayuu warbixintaasi ku qoraya dabcan sheeko dheer ayuu wargeysa halkaasi ku qoraya waxauu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto ayaa waxa uu bilaabay inuu markaasi daba uu si gaara ama il gaara ugu eego madaxa xisbiga nc musalia mudavadi ku dhowaad laba sano ka hor isagoo markaasi ay intaasi u socdeen wadahadallo hoose oo qarsoodi ahaa wargeeska waxauna leeyahay sidaasi ayaanu xaqiijinay ama sidaasi ayaanu soo ogaanay wargeysku waxaa intaasi ku darayaa in siday sheegeen xulafada dhadhow ee labadan hogaamiye ee kala musale mudavadi weliba william ruuto la sheegay in madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruuto imika doonaya inuu kursigaasi ama kursiga ugu sarreeya dalka ku guuleysta doorashada soo socota uu ka faa-iideystay kadib madmadowgii soo kala dhexgalay waa siyaasiyiinta ama hogaamiyaashii isbahaysiga marweynihii loo yaqaanay naasa kaasi oo dhacay doorashadii kadib ee dalka ka dhacday labada kun iyo saddexiy tobankii wargeeska waxaa intaasi ku daraya in musale mudavadi oo imika ka tirsanaa oka oo ay ka wada tirsanaayeen wetangula kalonzo iyo weliba gideon moyi ee markaasi uu ahaa waxyaabaha markaasi william ruuto uu sida gaarka ishu u eegayay oo uu keliya musale mudavadi doonayne uu sidoo kale saddexdaasi kale ee iskala tirsanaan isbahaysiga oka uu sidoo kale il gaara ugu eegayaa leeyahay waxaana intaasi uu ku daray ama wargeyska intaasi uu ku darayaa in bishii lixaad ee sanadkii labadii kun iyo labaatankii ay ahayd markii uu xoogeystay wadahadalada iyo sidoo kale isfahamka u dhexeeya ruuto iyo mudavadi waxa uu le wargeysku leeyahay wax iminka soo bilowda ma ahan oo heshiiskan ay gaareen laba sano ka hor ayuu soo bilowday william ruuto iyo kooxdiisana ay ninkani daba ordayeen oo doonayeen in taageeradiisa iyo si guud xisbigiisa ay usoo hanta si guud wargeyska warbixintaasi si aad ay u faahfaahinaya dabcan kama gaari karayno inaan warbixintaasi oo dhammaystiran aan dhegeystayaasha la wadaagno balse dulucda ayaa ah in william ruuto iyo weliba mudavadi wadahadalkooda uu soo bilowday laba sano ka hor kadib madmadowgii soo kala dhexgalay ururweynihii loo yaqaanay nasa raila odinga uu hogaaminayay dabcan sidoo kale ford kenya ayaa qeyb ka ah heshiiskaasi ay galeen ruuto iyo mudavadi weliba moses wetangula warbixinta xigto waxay ku saabsan tahay dhankaasi iyo maamulaha jaamacadda masai university masai mara university vice chancelag ayay ku saabsan tahay waxa uu le wargeysku leeyahay jaamacaddaasi masai mara ayaa mar kale kawaanka saaran sababtu waxay tahay in warqadaha waxbarashada ee ninkaasi maamuli jiray ama loo yaqaano vice chancellor magaciisa inuu yahay kiche onyango magak lagu haysto warqada beenabuura ama inuu haysto p h d feg ama beenabuura uu soo samaystay ninkan oo waxaa laleeyahay isbuucii lasoo dhaafay laga buriyey in uu hogaanka u hayo jaamacaddaasi masai mara ayaa waxaa imikaba laleeyahay loo haystaa eedeymo ah in b h d gaasi warqadahaasi uu sitay ay kuwa been abuur ahaayeen ninkan ayaa leeyahay labadii kun iyo shantii bishii labaad ayaa waxaa warqadiis ugu qoran uu ka qalinjibiyey jaamacad lagu magacaabo washington international university laakiin war leeyahay in jaamacaddaasi aysan ahayn mid la aqoonsan yahay oo keliya dheenkaasi iyo online-ka ah ay tahay jaamacad la aqoonsan yahay sidoo kale shahaadada uu sitana mid markaasi saxa ma ahan ayaa leeyahay iminkanaba waa dabagal ayaa lagu hayaa ninka lagu magacaabo kich onyango magaag oo asbuucii lasoo dhaafay laga eliyey shaqada vice chancellor ama inuu ahaa waa maamulaha dhankaasi iyo jaamacadda mathai mara dabcan waxaan iminka leeyahay warqad ayaa si toosa loogu diray baarlamaanka dalka taasi oo lagu doonayo in ninkani wax looga qabto arrimahaas iyo weliba si guud eedeymahaasi loo soo jeediyey aanu kusii soconno wargeyska bogga lixaad waxa uu qorayaa rayla odinga oo ku sugan ismaamulka muranga ee gobolka bartamaha dalka waxaana leeyahay maalmaha soo socda waxaa halkaasi uu ku qaban doonaa kulan iyo weliba isu soo bax iyo ololo siyaasadeed waxaana ku weheliya safarkiisa halkaasi uu ku joogay ninkan lagu magacaabo peter kenneth oo isagu ah xildhibaankii hore ee gatanga sidoo kalena la xiriirinayo inuu madaxweyne ku-xigeen u noqon doono rayla odinga sidoo kale wargeyska waxau intaasi ku daraya ama uu faahfaahinayaa in shacabka iyo si guud dadka ku dhaqan deegaankaasi muranga ama ismaamulka muranga gobolka bartamaha dalka ay rayla odinga ku cadaadinayaan ama u soo jeedinayaan in peter kenneth uu ka dhigto madaxweyne ku-xigeenkiisa sidaasina uu ku hanan karo kursiga ugu sareeya dalka sagaaliyo labaatanka bishan ayaa rayla odinga lagu wadaa in halkaasi uu ku qabto ololihiisa isusoobaxyada waxaana maalinkii shalay aad halkaasi uu ku sugnaa isagoo sidoo kale kulankiisa qayb ka ahaayeen siyaasiyiin iyo weliba hogaamiyaal kale oo kasoo jeeda halkaasi dhegeystayaal waan kusii soconaynaa waxaan doonayaa in dhegeystayaasha dhankooda aan goordhow u kacno wargeeska haddii aan markaasi kusii soconno waa dhankaasi iyo wasiirka arrimaha gudaha dalka fred matiangi waxa uu leeyahay qalalaasaha iyo sidoo kale isfahmwaaga ka jira dhankaasi ama waa qalalaasaha siyaasadeed ee dalka ka jira waxaa sabab u ah ayuu leeyahay ballanqaadyada been abuurka ah ay siyaasiyiintu u soo jeedinayaan shacabka iyo weliba guud ahaan codbixiyaasha waxa uuna leeyahay arrintaasi boolisku waxba kama qaban karaan balse waa in siyaasiyiintu ay ama ballanqaadkaasi oofiyaan ama ballanqaadku ay iska dhaafaan oo shacabku aysan wax been abuura u ballanqaadin ama waxay fulin doonin taasi ayaa kordhinaysaa mar walba ayuu leeyahay waa waxyaabahaasi uu ku sheegay inay ka midka yihiin qalalaasaha sidoo kale amni la-aanta soo food saarta dalka xiliyada doorashooyinka iminkana siyaasiyiinta ayuu uga digayaa iyadoo doorashada soo socota ee dalka maalmaha bilahan ugu soo aadan dalkani ka qabsoomi doonto dhegeystayaal wuxuuna leeyahay waa inay siyaasiyiintu iska dhaafaan ballanqaadkaasi been abuurka ah dabcan sidoo kale wargeyska waxa uu qorayaa in waa cilmi baaris la sameeyey oo dhowaan daaha laga rogay ee muujinayso in xanuunka ama talaalka cudurka covid nneteen aysan waxba u dhimaynin dhankaasi iyo waa waxaa loo yaqaano fatalitiga ama in qofka uu noqdo madhaliis waxaa wargeyska uu leeyahay ma jiro caddayn loo hayo in daawada ama talaalka xanuunka covid nneteen qofka uu ka dhigayo inuu ilmo la-aan noqonayo amaba uusan dhali karin rag iyo dumarba dabcan warbixintaasi uu uga jawaabayo wargeyska nin horey sheegay inuusan qaadan karin talaalka covid nneteen sababa ah sababa jira awgood oo ay ka mid yihiin in daawadaasi ay wax u dhimi karto xubintiisa dhankaasi iyo waa dhanka iyo taranka amaba in uu wax dhalo ayuu wargeysku leeyahay halkaasi ayaanu uga gudbeynaa dabcan wargeyska daily nation iyo waxyaabihii ugu waaweynaa ama ugu xiisaha badnaa ee subaxani uu qoray ama uu daabacay iminka qeybiga ugu dambe ee barnaamijka ayaanu u gudagelaynaa ama xubinteena ee dhegeystayaasha alaaba fursadaan u siino eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan halo ustaar f alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma waa kaa qaaday caawa kusoo dhaweyneynaa nooga horan xagar dheeray subaxan maasha allah meeshaan kaga sugan horta magaalada waa waxaa la saaran daruur baa la saaran maasha allah si wanaagsan jabi qow jawi qabow waayo oo maaragtay maanta waxaan ku leeyahay qorax ma laha haya maasha allah marka alxamdulilah ganacsi hadda la furfurahayaa Mhm.
aad iyo aad baa maaragtay aan u fiicannahay ma- nii rajeynaya idinkana ma sidoo kaleeto marka waxaan leeyahay dhegeystayaasha dhammaan aan ugu soo duceeyo inuu ilahi roob na siiyo aamin waa mahadsan tahay subax wanaagsan salaamu calaykum calaykum salaam waraxma
maxamed tabana gaarisa dhiga gurisa waa kusoo dhaweynayaa saaxiib gaar sida nooga warbixi maasha allah maasha allah boqolkiiba boqol way degan tahay Haya.
jawiga waa sugan yahay alxamdulilah Mhm.
ilaah baa mahad iskale dhegeystayaasha o dhanna waxaan leeyahay maalintaa idin wacan haata idaacaddan aad baan u salaamaya saaxib aad baa mahadsan tahay maxamed hallo star f m
Yo, asalaamu wacalaykum calaykum asalaam waraxma walaalkay muscabka oo xanaagsan istarliin ay gaantii hundheeraa ku suganahay wacaana wanaagsan istar mandheera inooga warbixi subaxan
maasha allah walaalkay hundheera saaka jawigeeda aada ugu degan yahay si wanaagsan ayaa loogu abireysta idaacaddana si wanaagsan ayaa noo soo gaaraysaa magarid si wanaagsan
marka ugu horeysa dhammaan wariyaasheena qaaliga adiga iyo soobakat maxamed axmed khaliid cabdulaahi codka taajirka xamdi guure dhammaan waxaan leeyahay saaxa ana wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha inta saaad una dhegeysanaysan waxaan leeyahay saa xanaagsan shaqada ku waanaas walaalkay wacaana wanaagsan hallo star f m
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
waa cabdinaasir oo jooga bula college gaarisa waa kusoo dhaweynayaa buulo koreji subaxan
alxamdulilah ilahi waana soo kiciyey maasha allah aad iyo aad loo fiican yahay maasha allah hadalhayntana waxaa weeya siyaasadii kenya oo aad usii kululaanaysa oo wejihii cusban yeelinaysa Mhm.
marka insha allah waxaan waxaan ah, ka codsanayaa dhalinyarada in ah, eh, campaignkoda si nabadgelyo ay u subiyaan si xun loo isticmaalin qabiil qabiil iyo waxaan iska ilaaliya qofka lagu doorto waxa qobadkiisi iyo iyo iyo kartidiisi lagu doorto aad baa mahadsan tahay saaxiib wakhtigeena haya hallo star f m
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
cabdinaasir haji axmed dowla deeganka soomaalida qowlaa nimcaan soo dhow cabdinaasir
alxamdulilah xaalada guud oke waaye dib male saakiin boqolkiiba boqol gaadiidka waa dhaqaaqa ganacsiga waa oke dugsiyaalka waa oke alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale meel kasta oon saaki ka warramo dowladaanka soomaalida alxamdulilah saaki xaaladda nabad baa lii sheegay waxa Mhm.
dib mala xaalada guud oke waaye waxaan leeyahay dhammaan eh, muslimiinta eh, inta maqalimiya muu qaydi garne waxaan leeyahay eh, maalinta in wax laasaan leenahay ilaahay roob khayr qaban hala siiyayaan leeyahay aamin aad baa mahadsan tahay dhammaan wariyaalka saaifa meel ay joogaanba waa idin salaamay waa mahadsantahay saaxiib waan idin salaamaya reer dowla deegaanka hallo star f m
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
wainsalaad mandheera waan kusoo dhaweynayaa
waa dhawahay alxamdulilah waa la fiican yahay haye
mandheera aad naxariis aan ku qabnaa isguulaha waa loo dareeray isguul toonkiibna shalay eight waa ducaysanayeen magsi fiican alla fiican leeyahay Mhm.
wixii ataxaan hadda diyaar waa ilaahay waxa iimaan loo barka lo ataxaan fiican allah siiyaan leeyahay waa la fiican yahay dhib ma jiro Allah ha idin Allah ziyaadiyo.
naga wada bixiyaan leeyahay aamin waa mahadsan tahay hallo star f m halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma nurta garsoorsi
waa ka xumahay nuurta qadka ka go-ay hallo star f m
salaam calaykum wacalaykum asalaam waraxma
alxamdulilah waa ku salaamay minku dhax wajeer waa kaa qaaday musraf wajeer inooga warbixi alxamdulilah saaka wajeer waa iska degan yahay xaaladdu waa iska caadi haye waxbarashada waa loo dareeray alxamdulilah wax shidee ma laha waa garta qoraxdu way kulushahay Aha.
nabadgelyada waa okay adeecada waa okay Mhm.
caafimaadka iyo nabadgelyada waa ka okay Mhm.
alxamdulilah roob iyo nabadgelyo allahana siiyanle waana ku salaamay aamin waa kaa qaaday mahadsan tahay mustaf hallo star f m hallo dhegeyste asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa xuseen cali cabdi xagardeele aad baan kusoo dhaweyneynaa saaxiib nooga waran xagardheer subaxan boqol toban iyo afarta waa ku salaama ma garas mid lamidaan hawada kusoo marinayaa
jawigu waa degan yahay alxamdulilah iskuullada iyo dugsiyada waa la kala aaday ma garas haye
soomaaliya nabad ha ka dhacda caalminsaana allaha noo nabdeeyey kareenaha allaha naga dulqaada waa ku salaamaya asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa mahadsan tahay xuseen dhegeystaha ugu dambeeyaan siino hallo star f m
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa kawsara joogsuubka waa kusoo dhaweynayaa kowthar suuftu inooga warbixi subaxan
maasha allah suufa hadal lainka ma jiraan si fiican aa looga agristay waa garta
marka ugu horeysa sidaan kulahay soo wanaagsan waxaana wanaagsan
dadkan alla shay macaan adna waxaa leeyahay soo wacana wanaagsan mhm muslimiinta melkastay ku jiri waxaa leeyahay soo wacana wanaagsan naf waxdaa ku wanaagsan kuleeyahay aad baa mahadsan tahay dhegeystayaa ugu dambe fursadaan u siinay ahayd way ku mahadsan tahay si guud saaxiibadii iyaguna way ka mahadsan yihiin la socodka idaacadda iyo sidoo kale kasoo qayb noqoshooda xubinta wargeysyada iyo sidoo kale xubinta subax wanaagsan ayaa soo dhegeysteen muscab iyo weliba yuusuf bakad
waa tahay idaacadii star f m codso gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysa asalaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala barakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan shan iyo labaatanka bisha koowaad ee janaayo sannadda labada kun laba iyo labaatanka maalin talaada ah arrimaha gargaarka biniaadnimada iyo qaxootiyada oo dhegeystayaasha kuwa markaasi danaya kuwa qaxootiyada ah kuwa waxyaalaha markaas ugu dambeeya qaramada midoobey aadka u danaya sida dhowna oola socdo markaasi xogtooda aan soo qaadana dhegeystayaal talaado weliba sida hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-adda u n ocha hay-adda sidoo kale ee beeraha ee faw hay-adda waxbarashada unisef iyo hay-adda markaas cunada adduunka ee w f b hay-adda qaxootiyada u n h c r dhammaan hay-adaha waxyaalaha kala duwan ee soo qoranaya halkan dhegeystayaasha oo la wadaagna dhegeystayaal waxaa sidoo kale meesha ka marneen dhanka baraha bulshada waxyaalaha markaasi ka dhex taagan dhanka twitterka iyo facebooka dhegeystayaal halka dhexdhexaad ka dhegeystayaal qeybaha barnaamijka dhexe markaasi ku eegi doona dhegeystayaal hadduu ee bahraali ka noqdo faanka dhegeystayaasha aan ugu talagalnay isniin ilaa iyo jimco waxyaalaha markaasi ka fahmaan dhegeystayaal qodob markaas aan usoo qaadanno ama sidoo kale waxyaalaha markaas aan usoo xulno si fahamkoodaan u kobcino halka qodoba dooda qeybaha dambe aan usoo xulno dhegeystayaal arrimaha waxyaalaha qaramada midoobay saaka ay kaga hadlayaan kaga deerinayaan wadamada markaasi aad ku cakran dhibaatada markaasi iyo weliba waxyaalaha ay markaas imikan ay aadka u daneynayaan qaramada midoobay muscab ismaaciil ayaan dhegeystayaal ku wareejin doonaa laakiin marka hore aan soo qabtay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan waxbarashada ee unisef hay-adda unisef waxay markaasi kaga hadlaysa waddanka soomaaliya diyaradana kaga saaraysa waxbarashada dhibaatada iyo weliba halka ciladaha ay ka taagan yihiin waxyaalaha markaasi hoos udhaca u keeni kara waxbarasho la-aanta digniin weliba iyo weliba xalin ay markaas usoo rud waa xalin markaas ay usoo gunaanuday ama usoo roday sidii wax ay ku baran karaan carruurta soomaalida waxbarashada waxbarashada waxbarasho taya leh waxay markaas u qaabilaysaa caruurta si ay markaas ugu guulaystaan noloshooda waa sida hay-adda qaramada midoobey ku leedahay quality education quip children to succeed in life iyadoo siinaysa xirfado nololeed oo ay markaasi ku daryeelaan naftadooda waa nafsadooda oo ay markaasi ka buuxiyaan awoodooda unisef waxay markaas u heelan tahay inay hubiso in dhammaan gabdhaha iyo wiilasha ee soomaaliyeed ay ku raxistaan xuquuqooda waxbarashada taya leh laga bilaabo fursadaha waxbarashada sare iyo weliba dugsiyada hoose dhexe sida markaasi ay qaramada midoobey ku sheegayso qeybteeda unisef caruurta waxay markaasi sheegaysaa inay baahyo fara badan u qabaan sidii hannaanka iyo socodka waxbarashadooda heer sare ay kaga gaari lahayeen si taasi looga gaaro unisef soomaaliya waxay markaasi si dhow ula shaqaysaa dowladda soomaaliya ay doonayso inay dhanka wasaaradda waxbarashada inay meelo fara badan ay kala doonayso kala saxdo dhibaatada meelaha culculisyada ka jiro inay markaasi ka saxdo si caruurta waxbarasho u helaan tani waxay markaasi ka dhigan tahay in laga gudbo in gabdho iyo wiilal badan oo ay markaasi ku jiraan caruur aad u dayarta ah danyartana ah ay helaan fursado ay markaasi ay markaasi ku xariiqan karaan noloshooda sidoo kalena wax badan ay ku ogaan karaan ku bartaan dugsiga unisef waxay markaas la shaqaysaa maamulka maxalliga iyo weliba kuwa markaas howlwadeennada ah si ay markaas u siiso caruurta reer guuraaga xoolodhaqatada iyo weliba caruurta kale ee markaas dugsiga dhigtaan fursado ay markaas ay ku adeegaan ama loogu adeegi karo inay markaasi ku raaxaystaan nolosha maamulka deegaanada iyo weliba howl- waa howlgala- waa howlwadanada ayaa markaasi doonaysa inay unisef ay isla tixgeliyaan isla eegaan fiiriyaan halka markaasi ay- ay doonayso ama la doonayo in caruurta wax badan looga bari karo waxay markaasi raadinayaan inay hirgelin hab markaasi lagu tixgelin karo habka nololeedka bulshooyinka lala beegsado iyadoo markaasi lagu aneyn karo ama lagu fiirin karo qeybta waxbarashada ee caruurta tan waxay markaasi ka dhigan tahay in la daba in la dabaqo jadwalka ama sidoo kale in la helo jadwal markaasi ay la qabsan karaan caruurta ama ardayda waxbarashada markaasi u baahan ee gobolada kala duwan ee wadanka soomaaliya iyadoo la siinayo goobo waxbarasho oo markaasi kumeel gaar ah oo ay markaasi la socdaan wa- dabcan wadooyinka eh, waddooyinka kala duwan oo markaasi socdaalada kala duwan aysan u maraynin sidoo kalena xoolahooda haddii markaasi dhibaato abaaro kala duwanna ay heshaana caruurtooda waxbara- caruurta ay sii baran karaan waxbada- waxbarashadana ay markaasi looga dhaadhicin karo niyadana loogu sheegi karo maktabad dhammaystiran oo markaasi ay heli karaan waxbarasha- waxbarashada caruurta ay ku tixraaci karaan waqtiyada markaasi cashirada layliga loo soo dhiibo iyo waxb- iyo waxbarida maqaal oo si toos ah markaasi loogu dhiirigelin karo qayb markaasi me- aragga fog am- ama videoga loo yaqaano dhegeystayaal wax looga bari karo caruurta ayagoo markaasi isku dheelitiran hab markaasi casri dhijitaal ah ay ka gaaraan ilaa ay mustaqbalkooda yoolka dambe waxaa hay-adda qaramada midoobay qeybta markaasi caruurta unisef waxay markaasoo kale sheegaysaa in ay- ay doonayso inay ka mid ah bixinta manhaja waa dabcan manhajka ay wadanka soomaaliya ka taagan waxbarashada asaasiga ah oo qaab markaasi deg deg ah loogu maareeyo iyadoo markaasi loo marayo jadwalka da- dabcan loo- loogu dabcin karo ama sidoo kale wax loogu fahansiin karo caruurta waxaana markaas la sheegaya haddii aan laga dhaadhicin loo fahansiin loona sharaxin waxbarashada qiimaha iyo nidaamka ay leedahay iyo dhadhanka ay leedahay in markaasi caruurta aysan markaasi tixgelin karin waxbarashada laakiin fahanka ayaa markaasi looga baahan looga baahan yahay in markaasi kaalin weyne ka qaadato hay-adda qaramada midoobe qeybta waxbarashada unisef dowladaha waa dowlad goboleedada dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya iyadoo markaasi gobol weliba lisla tegayo lisla eegayo sidii markaas wax loogu bara lahaa caruurta waxaa sidoo kale gacan ay doonaysa inay ka geystaan in la abaabulo bulshooyinka in markaasi loo eego sinaanta caruurta iyo gabdhaha iyo wiilasha inay wax bartaan caruurtana sidoo kale gacan looga geysto gabdhaha inay la- la taageero habka markaasi si buuxda loogu dhammaystiri karo waxbarashadooda ayna noqoto mid markaasi tayaysan caruurta waxbarashadana ay kameel ka gaars- ay ka gaars- ay ka gaari karaan noloshooda mustaqbaleed hay-adda qaramada midoobe waxay markaasi doonaysaa kobcinta waxbarashada iyo xirfadaha barashada tayeent- tayada leh waxay markaasi u baahan tahay jawi degan oo markaasi loogu badbaadin karo caruurta iyo weliba macalin karti iyo weliba eh, hufnaan markaasi ku bari kara caruurta si daacadnimo ah waxaa kaloo ay keenaysaa in natiijada waxbarashada la kormeeri karo dib loo- loogu celin karo waxbarashada caruurta si markaasi loo tayo loona dhiso ha- tayeynta waxbarashada inay helaan caruurta soomaaliya ah, markaas ay doonaysaa in hay-adda qaramada midoobey waxay doonaysaa in markaas ay isla kaashadaan habwana- habwanaaga iyo weliba sidii markaas lagu tayeyn lahaa kana soo bixi lahaayeen loona heli lahaa caruurta dhammaystiran waxay dowladda federaalk soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobey qeybta markaas u qabilsan caruurta unisef ay markaasi ku taageeraysaa hindisa markaas la doonayo nidaam waxbarasho oo xoogan sidii loogu dhegeys dabcan loogu dhigi lahaa oo markaasi xoogeysan karo waxaana markaasi sidoo kale kor u qaadi karta xalaal waa dabcan hal cusub waa waa waa marxalad cusub raalli ahad waa marxalad cusub ay markaasi heli karaan loogana soo gudbi karo waxay markaasi lasoo dhibaatooyin lasoo dhibaatoonayeen ilaa iyo sagaal iyo labaatan sana balse imikan loo baahan yahay in weji kale hor leh cusub loo bilaabo iyadoo markaasi la doonaya in dunida kale ay la qabsato wadanka soomaaliya ee qaybta weliba waxbarashada ayna helaan ayna noqdaan kuwa markaasi wax qori karo waxna akhrin karo na- noqdaan dabcan doodad kale waa doodad doodad kala duwanna ay kaga qeyb geli karaan manhajka ama mana- waa dabcan waxbarashada kala duwan ee dunida ka dhacayso sida sayniska qaybka markaasi imikan ay uu dunida ugu casriyooday laga yaabaa in markaasi gobol qaar ay ka dambeeyaan gobolada kale ee dunida ama gobolada kale ee dunida markaasi habka waxbarashada imika loogu tartamayo waxaana markaasi la doonayaa in iyadoo qeyb markaasi ka ah qeybta shaqaalaha waxaan markaasi gacan ka geysanaynaa xoojinta awoodda macalimiinta si buuxda waxa markaas loogu bari karo looguna tayanayo iyadoo markaasi taya sarena loogu qaadi karo sida markaasi hay-adda qaramada midoobe ku sheegayso waxaana hay-adda qaramada midoobe leedahay in markaasi tababar xoogan ay doonayso inay siiso qeybta markaasi manhajka ee la doonayo in looga dhaadhiciyo horumarna lagu gaarsiiyo macalimiinta si ma- markaasi bulshada dib ugu laabto waxna markaasi ugu fahamsiiyo muhiimka ah ama muhiimadda ay u leedahay qiimaha markaasi waxbarashada ee caruurta ka shaqaynta xaaladaha degdega ah ayaa markaasi keenta in ay eh, markaas waa tani ayaa waxay markaasi keenaysaa in la hubiyo in caruurta ay ku jirto xaalada degdeg ah iyo weliba kuwa markaas ku socda iyadoo la ilaalinayo inay helaan fursado ay wax markaasi ku bartaan marka ugu horeyso ama ama ay sii wadan karaan waxbarashadooda iyadoo markaasi aansan loo aaneyneynin dhibaatada markaasi ka taagan colaadaha iyo weliba xabadaha jugta laga yaaba marar qaar inay maqlaan ama ay dhacaan laakiin taasi aansan loo abayeeli karin caruurta keliya looga dhaadhiciyo inay markaasi wax baran karaan waxbarashadoodana wadankai wax kaga bedeli karaan dhegeystayaal laakiin haddii markaasi caruurta jugta ama dhibaatada iyo qaxa iyo sidoo kale abaaraha mar- wadanka markaasi ka dhaca ama kusoo eh, foodo ama kusoo food saarto ayaa markaasi gacantay qabsanayaan waalidiinta oo la sii baxsanayaan ilaa gobolada kale taasi keenaysa in habsaan xoogan uu ka soo gaaro caruurta waxay sii wa- waxay sii- waxay sii wadaysa hay-adda qaramada midoobey qeybta caruurta u qaabilsan inay markaasi taageerto eh, wasaaradda waxbarashada si ay ula wareegaan la- lahaanshuhu barnaamijyada waxbarashada xaaladaha ee markaasi deg deg ah iyo weliba isdhexgalka bulshooyinka kuwa markaasi barakacay taasoo qeyb markaasi ku bixin karta ama la siin karo adeeg waxbarashada meel kasta oo ay markaasi suurtagal kaga dhigi karta noloshooda ay u helaan nolol markaasi hufan ee qeyb markaas waxbarasho ay ku heli karaan hay-adda qaramada midoobey qeybta caruurta unisef waxay markaasi leedahay inay iska kaashan karaan ama sidoo kale loo heli karo in la siiyo iskuulo markaasi dhisan dhammaystiran waxbarasho buugagtooda iyo sidoo kale cunno in markaasi loo diyaariyo weliba qeybta markaasi nafaqada ah ay u helaan caruurtaasi haddii xitaa markaasi suurtagal waalidiinta ay ku qanacsan- ay ku qanacsanaan karaan in markaasi loo dhiso iskuullada markaasi jiifka ah ama kuwa loo yaqaano boodinka ah si ay caruurta uga soo baxaan ayagoo markaasi dhammaystiran tayadoodana wanaagsan tahay halkaasna ay kugu ilaalin karaan qeybta markaasi hay-adda qaramada midoobey caruurta ee unisef halkaasi kormeerana iyo isla kaashanayaan wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka iyo kuwa markaasi maamul goboleedad maamul golo- waa maamul- waa maamul goboleedyada ay isla fiirinayaan sidii caruurta bulshooyinka qeyb markaasi kala duwan ay uga noqon lahayeen waxay halkaas sidoo kale kaga deerisay khatarta markaas kuga imaan karto caruurta aan waxba baran taasoo noqon karto in markaas cuniga oo markaas noqon karo qeyb markaas maskaxdiisa xagjirnimo ku biiri karto qeyb markaasi dhinaciisa waxba uusan kusoo dhacsan karin kartin uusan ku yeelin karin heli karin in markaas wax uu fahmo bartana akhrin karin sidoo kalena qori karin Waa imida- waa midda markaas imikan ay doonayso qaramada midoobey sidii hanaankaasi imika meesha looga saari lahaa Ah, waxay markaasi ku adkeysanaysaa sh- eh, in ay markaasi eh, arintan taageeridda ah si qasab ah markaasi caruurta wax loogu baro taasoo imikan ay ku xiran tahay waalidiinta macalimiinta kuwa markaas imikan gaabadka ku imaada iyo weliba tay tayan iyo waxbarasho xoogan la doonayo in markaas loo kobciyo macalimiinta si ay wax usii baraan caruurta iyo weliba maamul goboleedada- maamul golo- waa maamul gobo- waa maamul goboleedyada iyo sidoo kale wa- dowladda federaalka eh, iyo wasaaradda waxbarashada iskaashanayaan sidii tayeen xoogan loo heli kara hufan oo waxbarasho markaasi ku saabsan dhegeystayaal bal markaa fiirino caruurta waxyaalaha markaasi ay ku haminayaan kuna taamayaan cuniga yar bal dhegeyso qaramada midoobey ayaa markaasi cod ka soo duubtay iyadoo markaasi yoolkiisa mustaqbalkiisa hadafkiisa waa kow iyo toban sano jir bal dhegeysano
magacayga waa cabdinaasir waxaan jira towniko ayaan jiraa haddana maxaan ka- waxaan garbaari ugu soo guuray een, xoole ayaa iga dhammaaday kabacdina soo baxay iskuulka ayaan dhigtaa kabacdin markii maga- hadda ma- maadada maxaan jeclahay sayniska iyo ingilishka inaan dhigtaa ayaan jeclahay ingilishi soomaaliya markii intaa dhigtaa waa maadhowtay maxaan rabaa inaan madaxweynaha soomaaliya noqdo
mascab wiilkaas waa maqlaysa qaramada midoobey qeybta unisef ilmaha markaas u sacbinaya waxay leedahay himiladiisa yoolkiisa bal eeg halkan eeg madaxweynaha soomaaliya noqdo waa maadhowtay maxaan rabaa inaan madaxweynaha soomaaliya noqdo
Way- dhammaan way wada qoslayaan cunugaas ka war muscab wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan ku ficnaado qeybta sayniska iyo ingilishka dabcan eh, waa wiil yar oo Mhm.
waxaan dhihi karaa eh, rajo wanaagsan mustaqbal wanaagsan ka fikirayo dabcan eh, kow iyo toban sano marka aad jirto aada iyo aada aad iyo aad bay u adag tahay inaad kala saartid waxaa dhow mustaqbalka aad doonayso Mhm.
iyo sidoo kale dabcan waa iska hamini kartaa Ah, oo wax walba waxyaalaha qofka wuu qaar hamin karaa.
wuu hamini karaa Mhm.
laakiin in sidaasi aad u hadasho Mhm.
oo rajadaasi kalsoonidaasi aad ku hadasho weliba Dab- eh, waa video eh, Mhm, muscab oo waa qof arkaa.
wiilka markuu hadlayo Mhm.
uu dholacdana uu qoslayaa Mhm.
qaramada midoobey qeybta waxbarashada ayaa soo qaadatay ee unisef waxay leedahay eh, dabcan dhammaan caruurta soomaaliyeed ee wadanka soomaaliya ku nool hay-adaha kala duwan waxay soo qoreen sida kenya international hay-adda markaasi socdaalka adduunka i o m ta hay-adda markaas unicef hay-adda markaas u qaabilsan qaxootiyada ayadana u n ocha waxay soo qorayaan hamiga iyo taageerida markaas ay u hayaan qof waliba cunug waliba in waxbarto cunugiyan wuxuu leeyahay xoolihii ayaa naga dhammaaday kadibna waxaan usoo gurnay qaybta markaas garbahaarey wuxuu leeyahay iminkan waxbarashadii aan dib ugu soo laabnay xitaa xitaa dhammaan uniform ma- ma wada qabaan caruurtaasi waxay qabaan funaanad qof waliba funaanad kale nooc kala duwan buu qabaan halka kuwan fu- ee kenya haystaana ee fursado kala duwan ay haystaan waxbarashadooda taya ay leeyihiin oo leeyahay qof waliba inuu waxbarto halka kuwa soomaaliya leeyahay macalinkiiba waxaa laga yaabaa inuu dhex fadhiyo ilaa iyo boqol iyo konton cunug oo arday ah inuu dhex fadhiyo tayadana markaas iminka la doonayo in laga dhiso qof waliba rajadiisa la weydinaya qofka waxaa leeyahay maxaarta inaa noqoto wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan noqdo een, een, een, ninka ugu weyn dab- waa dabcan injineer inaan noqdo ee, muhandis inaan noqdo ayuu leeyahay cunuga qof wuxuu leeyahay dhaktar inaan noqdo qof wuxuu leeyahay macalim inaan noqdo qof wuxuu leeyahay inaan isbedel aan ku keeni karo deegaankayga dabcan waa waxyaalaha markaas maskaxda caruurta ay qabaan dabcan waa kilibyo fara badan cunuga ugu horeysa wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan noqdo madaxweyne inaan noqdo waxaan rabaa inaan ku takhasuso qeybta sayniska iyo luqadda ingiriiska waa garta Eh, yuusufow dabcan waa maaragtay waxaa la dhihi karaa dabcan qof walba Mhm.
ma helo fursadda aad iyo aad Een, adduunkan dadka joogo Mhm.
caruurta isku fursad maahan aad iyo aad Eh, sidoo kale marka aad fiirisid waxaa sidan oo kale lahaan jiray xiliyadii hore soddon sano ka hor afartan sano ka hor dadkii hore markay kaaga sheekiyaan sida waxay Mhm.
kusoo barteen Mhm.
iyo maanta iminka adduunka la joogo dadkan nalalka haysta bugaagta haysta wax Fursadan walba haysto, haysta mhm.
fursadan haysta macallimiinta haystaan een dadkii qofkii iska helayo cuntadii helayo wixii halkii uu ku hoyanaya helayo wax walba helayo Mhm.
waxaa la dhihi karaa laakiin dadkii hore fursaddaasi haysteen balse waa dad wax baranaya laakiin dadkan fursadda markay heleen waxyaabo kale caqabado kale ay haddana Mhm.
ah, ah ku hoos imaaday waxaa ka mid ah taleefoonka casriyaa la imaaday waxaa laga yaabaa cunugii isagoo wax walba haysto haddana inuu t v-gii shaashadii maanta dhan fadhiyo waxyaalo kale ku mashquulsan yahay oo fursaddaasi uu ka faa'iidaysan waayo kanna qofkanna waa qof wuxuu ahaa xataa mugdi ku akhrisan jira aad iyo aad oo ha- nalalka raadsan jira Een, hadda Marka- ku- ehe, mar- ee, muscabada wadata kuwa soomaaliya markaa fiirso hadda waxaa maqlaysa mararka qaar een, sida hay-adda qaramada midoobey unicef ay sheegayso in qaxa dhibaato ay ku keeni karayso waxaa leeyahay daadadka ayaa ka mid ah waalidiinta caruurta gacanta qabsanaya marka daad imaato ama daadad ay imaadaan waxaa sidoo kale marka jugta maqlaan ama qarax uu dhaco mise xabad ay dhacdo mise wax ay maqlaan caruurta ay qola cararaan nafsadooda ilan waalid wax dhala waaye markaasi ma fiirinayaan goobta waxbarashada caruurta waxaa sidoo kale ka mid ah een, een, caruurta oo markaasi laga qaadanayo oo markaas laleeyahay maleeshiyaad qaar ay ka qaadanayaan oo sidii markaasi dagaal loo loo gelinayo Y- Een, waa dareemi kartaa waalidiinta hadda hay-adda qaramada midoobe waxay leeyihiin eh, waalidiinta qaar kuma qanacsano in markaas caruurta laga qaado loona ilaaliyo oo qeyb markaas school boarding ah loo sameeyo ama school markaas kuwa jiifka loo yaqaano caruurta cunuga markuu fasalka f- afraad soo bogo wuxuu noqonaya cun- cunug markaas waxbarashadiisa dhammaystiran tahay oo wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya gacanta ku hayso sidoo kalena hay-adda qaramada midoobey markaas ay ay dul ay kor- ay kormeereyso ee ilaalinayso agabkii iyo qalabkiina markaas ay siinayso cunadii oo dhammaystiran iyo cunad ee dabcan waxbarashadooda agabkii buugagtii wuxuu ku fariisan lahay dhammaan ay helagayaan laakiin waalidiinta ay markaas ay ka socon karin oo leeyahay way ku adag tahay oo caruurtooda ma rabaan in meel kale ay ka seexdaan
hagaag yuusufow een, dhankaas iyo afghanistan ayaan doonayaa inaan eegno imika Eh, hay-adda ocha waxa ay markaasi warbixinteeda ku sheegtay in iyada oo la raacayo ballanqaadyadii qaramada midoobay ee ahaa in la kordhiyo waa wax ka qabashada arrimaha baniaadanimada ay wada howlgalayaasheeda dhankaas iyo arrimaha gargaarka ee baniaadanimada tan iyo sebtembar labadii kun kob iyo labaatankii sagaal dhibic afar milyan oo qof siiyeen gargaar cunto oo ay markaasi gaareen in ka badan boqol afartan iyo shan kun lix boqol oo caruur ah howl waxbarashana markaasi oo bulshada ku salaysan u fidiyeen waxay leeyihiin eh, tan iyo bishii sebtembar sanadkii tegey sagaal dhibic afar milyan oo qof ayaanu siinay gargaar cunto waxaana si qaas ah ay u carabaabeen in af- boqol afartan iyo shan kun iyo lix boqol oo caruur ah ee markaasi howlo waxbarasho ku salaysan arrimaha bulshada ay siiyeen dalkaasi afghanistan waxay sidoo kale siiyeen in ka badan hal dhibic lix milyan oo qof oo ah daryeelka caafimaadka asaasiga iyo sare waxayna markaasi daweeyeen in ka badan laba boqol toddobaatan iyo shan kun oo caruur ah shan sano jir ka yar oo markaasi nafaqa dara ba-an haysatay waa dalkaasi afghanistan ayaan weli eegeyna iyo waxoogii ugu dambeeyey hay-adda hay-adaha qaramada midoobey halkaasi aan ognahay in dhibaatooyin bani aadanimo iyo sidoo kale xaalad aad iyo aad u daran ay ka jiraan intaa waxaa dheer ayaa layidhi in ka badan shan boqol iyo konton kun oo qof ayaa la siiyey gargaar biyo iyo weliba fayadhowr oo ay ku jiraan koruqaadida nadaafadda iyo weliba xirmooyinka arrimaha si looga hortago arrimaha nada- nadaafadda dhanka kale waxaa weli lasoo sheegayaa inay jiraan khasaaro soo gaaray dad rayida oo ka dhashay walxaha qarxa waxaa la sheegayaa in laba caruura ayay la sh- in markaasi ay ku dhinteen kadib markii gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu si lama filaana ugu qarxay ee goob markaasi caruur ay ku ciyaaraysay deegaanka abshak ee degmada nahar saraaj ee gobolka hillman sidoo kale waxaa la sheegayaa in lix iyo tobankii bishan laba caruura ee markaasi ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay deegaanka mula khayl ee degmada naziyan ee gobolka nangar kow iyo tobankii bishan adeega waxqabadka midnada ee qaramada midoobay waxa ay fulisay howlgallo mina baarisa oo ay ku bixisay markaasi degmada labuur ee gobolka nangar dabcan afghanistan warbixino dhowr ah iyo halkaasi ah, een, aanu ka haynaa waxaa sidoo kale sheegaya in labaatankii janaayo ee bi- labaatankii bishan aanu ku guda jirno dhulgariir ka dhacay degmada qadis ee gobolka badis ee gobolkaasi afghanistan dalka afghanistan dad badan ayaana ku baqaya ayaa leeyahay ama ka baqaya inay galaan guryahooda ama dib ugu laabtaan waay hadda ku nool yihiin hoy ka samaysan tendhooyin oo jawi aad u qabow oo barafa dhulgariirku waxa uu daba socdaa mid kale oo ku dhuftay aagaasi toban iyo toddobadii bishan aynu ku guda jirno qiimaynta hay-adaha ayaa ka socda degmooyinka qaadis iyo weliba muuqur balse meelaha qaar ayaa ah kuwa aan la geli karin baraf badan oo maalmihii u dambeeyey ka da-ayaa leeyahay kooxaha hay-adaha ayaa ilaa iyo hadda aqoonsaday kun iyo weliba sagaashan iyo laba qoys taasi oo ka mid ah toddoba kun lix boqol afartan iyo afar qof kuwaasi oo u baahan gargaar bani aadanimo kadib markii dhulgariirka uu halkaasi saameeyey dadka ku nool meelaha ay dhibaatadu ka dhacday ayaa isticmaalaya ceelal biyoodyo aan ammaan ahayn ay leeyahay ilaa ilaha biyaha ayaa u baahan in la dayactiro si looga hortago cudurada ka dhasha biyaha qiimaynta kasokow dadaalada gurmadka deg deg ah ayaa socda oo ay ku jiraan cunto agab aan cunno ahayn iyo weliba hoy deg deg ah oo ay siiyeen hay-adda i o m hay-adda unhcr iyo weliba bisha cas afghanistan ilaa saddex boqol oo qoys oo halkaasi ka mid ah kuwa iyagu saameynta kasoo gaartay dhulgariirka ka dhacay dalkaasi afghanistan ee la sheegayo sidoo kale in dadku ay ka cabsi qabaan in guryahoodii ay dib ugu laabtaan kana baqayaan in dhulgariir kale uu dhaco sidaasina waxyeelo kasoo gaarto guryahaasi ama dhismooyinka oo kusoo duma waxaana laleeyahay iminka dadku waxay doorbideen in banaanka iyo duurka ay aadaan halkaasi ay ugu baahdeen eh, waa gargaar nafaqo iyo sidoo kale agabyo aan cunno ahayn oo halkaasi qabowga iyo dhaxanta ay ka galaan iyadoo aan ognahay in markii horeba dad halkaasi ay ka jireen xaalado aad iyo aad u daran sidoo kale natiijooyinka hordhaca ah ee qiimeynta wadajirka ee qaramada midoobay iyo weliba hay-adahan dowligeen enjiyada oo ka dhacay degmada qadis ee galbeedka afghanistan ayaa muujinaya in ilaa kun guri ay waxyeelo soo gaartay ama burburisay ama u burburiyey dhulgariirkii cabirkiisu ahaa shan dhibic saddex ee ku dhuftay degmada toban iyo toddobadii bishan aanu ku guda jirno siday sheegayaan wararka laga helayo ilo ilo deegaanka ah tirada dadka ku dhintay dhulgariirka ayaa gaaray toddoba iyo labaatan qof inkasta oo ay qiimeyntu socoto indhidhayntii ugu horeysay ee tuulooyinku waxay muujinayaan in bulshooyinka ay sidoo kale si weyn u saameeyeen waxyeelada ilaha biyaha waxay u baahan yihiin ayaa layidhi in la hagaajiyo si looga hortago inay dilaacaan cudurada ka dhasha biyaha cunto agaabaan cunto ahayn hoy a- waa hoy deg deg ah iyo weliba gargaar kale ee waxaa hay-adaha dhankaas iyo samafalka em, ka socda een, hay-adaha qaxootiga ee qaramada midoobay barnaamijka cunnada adduunka iyo hay-adaha kale ee samafalka ah ay halkaasi ka wadaan dhegeystayaal iyadoo aanu ognahay in halkaasi ama dalkaasi afghanistan ee sanadihii lasoo dhaafay ee dadka halkaasi qaar macluul ugu dhimanayeen qaal kale dagaalada sokeeye halkaasi ka jira dhaawacyo kasoo gaaray ay u dhinteen qaar ku naafooyin qaarna ku waayeen hantidoodii halka dhismooyin iyo weliba guryooyin iyo hanti aad iyo aad u badan oo malaayiin dollara halkaasi ay ku burbureen waxaana iminka lasoo sheegayaa in dhulgariirkii maalmihii ama usbuucyadii lasoo dhaafa halkaasi ka dhacay ay dadku saameyn aad iyo aad u taban ku yeeshay dadkaasi oo iminka doorbiday inay banaanka ku noolaadaan oo guryahoodii isaga qacaan dhegeystayaal
waatahay dhegeystaan isku soo noqod wanaagsan idaacadda star f m codso gobolka qoybaray ayaa dhegeysanaysaan barnaamijka hogaanka arrimaha dhegeysta waxaan ku guda jirnaa biniaadinimada iyo qaxootiyada dhegeysta arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiyada muscab ismaaciil yusuf bakat ayaa si wada jira ah dhegeysta inagu daadihinayaan dhammaantiin aswax wanaagsan malaba naga dhegeysanaysaan iyadoo goorowna maqli doontaan waxyaalaha markaasi baraha bulshada ka taagan iyo hadalhaynta facebook iyo twitterka dhegeysta hadduu ay bahraale ka noqon laakiin muscabow waxaa imikan aan haddii aan firino waxyaalaha markaasi taagan hadda umala socotaa qaramada midoobey qaybta hay-adda socdaalka adduunka waxay markaasi soo saartay hanaanka the family friend policy leeyahay family dabcan waa the family friend policy leeyahay dabcan qoyska hanaanka u degsanaan karo si saaxiib ay ku noqonaan weliba kuwa markaasi ku nool xoriyooyinka qaxootiyada hay-adda qaramada midoobey hay-adda socdaalka waxay leedahay oo wax iska kooban cid waliba markaasi fahmi karto dareemi karto haddaba shaqaalaha waxaa leeyahy hubnaha hay-adda markaasi socdaalka adduunka baaritaan ay sameysay waxaa loo ogaaday inay kusoo dhammaystiri karaan dabcan lagu soo dhamaystiro isbuucyo keliya iyo saacado inay qaadateen xubnaha shaqaalaha i o m ayaa markaasi dhamaystireen saacado iyo toddobaadyo keliya ah ee markaasi loo baahan yahay in wakhti kasta lagu jiro isbuuc shaqada laakiin tani waxaa markaasi loo baahan yahay in ay bilow tahay qof waliba uu ogaan karo waxyaalaha markaasi loo baahan yahay qofka qaxootiga ku sugan qofka markaasi magangelya doonka ah iyo qofka markaasi asaga barakaca ah ama kuwa i d p ska loo yaqaano si markaasi buuqii maskax iyo dabcan uga furman waa habka maareynka ama habka qofka markaas isaga iyo qoysaskiisa ay iskula maareyn karaan ama nolosha ay iskula dhisi karaan kula socon karaan family friend policy hay-adda qaramada midlooysa waxay leedahay fix pol hours dabcan waqtiyo markaasi kooban oo qofka dhexaad waliba u noqon karo markii lagu leeya flexible qofka wax walba uu qaban karo meelba uu kaga soo bixi karo gees walba uu qoyskiisa kaga imaan karo qoys waliba caruurtiisa asaga dhanka ninka kaga imaan karo waanaanka markaas yani si hufan uu shidhalkiisa uu raaci karo qofka asaga saacadahaasi ayuu markaas ku qaadan karaa waqtiga markaas lagu jiro reerarka la sheekeysanayo waxyaala far badan oga sheekeyn karo keliya ma ah qoyska xitaa waxaa la doon laga rabaa qofka in banaanka kaga uu kaga sheekeeyo wixii uu maqli jiray si ay sheekada ugu macaanato isagai caruurtiisa iyo weliba qoyskiisa dhammaan ayaa looga hadlaya iyo weliba dadka dariska inay markaasi kula wada qaataan wada sheekaystaan waayo waayihii ka wada sheekaystaan sidoo kale ka sheekaystaan marxaladda iyo weliba mustaqbalkooda yoolka halka ay rabaan inay usii socdaan laakiin si farxadaysan si muruga ma ahan ayaa laleeyahay waxaa sidoo kale ka mid ah qeybaha markaasi shaqada ah inay haddana haddii ay markaasi goobtooda shaqo ay joogaan ama haddii shaqo yar meesha uga furan tahay in markaasi halka qofka shaqo u furan tahay inay iskugu soo imaadaan ama iskugu soo hayaamaan goobtaas ay noqoto qof markaasi camiran oo qofka ay dabcan qof waliba uu isku hilmaamsiin karo in waxyaalihii oo qofka soo mareen marxaladii ay gaareen haddii qofka marxalad adag uu ku shaqeynayo waxaa markaas adkaanaysaa in noloshii markaas cariri ku noqonayso uunasa fahmi karin habka iyo wuxuu meesha danta uu joogo waxaa ka mid ah waqtiyada markaasi kooban oo la doonayo qofka in shaqayntiisa ay markaas wada shaqeeyaan habka asaga qoyskiisa reerkiisa iyo weliba dadka waxaa laga hadlayaa qaxootiga laga hadlaya dadka waxaa laga hadlaya barakacayaasha dadka waxaa laga hadlayaa u baahan inay wax markaas maskaxdooda keliya kaga shaqayn karaan normal u noqoto maskaxda sidee markaas u rugrugmanaysaa ayaa loo baahan yahay in qofka uu asaga fahma waqtiyada markaasi caruurta iyo hooyada ayaa loo baahanya in haddana waqti isla helaan wada sheekaystaan keliya ma aha in wax la cuno keliya ma aha in markaas la seexdo keliya ma aha in markaasi wax la raadsado laakiin sidii markaasi nolol ay iskula heli lahaayeen wada sheekan lahaayeen tusaale heryaha qaxootiyada dhadhaab musacab markaan usoo qaadano iyo weliba kuwa markaasi kaakuma may helaan firaaqo ay dhexdooda markaasi ku wada sheekaystaan una fiiriyaan meelaha markaas ayaga u arkaan inay si naxariis ay ku degan yihiin inta markaas buuqi qayle isku furi lahaayeen ee dhehi lahaayeen wadan labaadaan sii joognaa wadan saddexaad aan usii baahannahay laakiin nafsadooda ma yihiin kuwa markaas ayaga isku xuran oona yacni qofka qofka markuu u sheekeynayo waxaa laga yaaba waxyaala fara badan inuu kaga hadlayo ku taaban karo ama uu noloshiisa ay taaban karto ama qofku isbeddel uu ku keeni karo haddii hanaankaasi la helo isbeddel xoogee ay markaas qaxootiyada dareemi karaan ayagoo markaas jawi degan oo raxo ah ay ku noolaan karaan dhammaantood wakhtiyada ayaa halkan looga hadlay waxay arkaysaa qofka tan iyo markuu qaxootiga soo galay inuu waqti dheer uu ku qaato sanada uu ku qaato shan sano labaatan sano shan iyo toban sano in waqti uu ku qaato laakiin haddana meeshuusan ka bixi karin xero oo moore uu ku jiro mooradaas haddana u arkaa inay tahay mid cadaadiis ah mid lagu gumaysanaya mid dhibaato uu kaga baxayo ama dab uu kaga bixinin waxaa midda keenaysa qofka in maskaxda xanuun ay kaga keeni karto oo ku furmi karo waxaa loo yaqaana dhiiga qofka maskaxda uu kaga furmo yacni hadalka faraha badan wada sheekaysiga faraha badan asaga uu isla sheekaysanayo laakiin haddii qof kale tusaale mascab haddii aan maanta la sheekaysto oo friend am saaxiib aan kaga dhigto sheekooyinka waxyaala qaar xitaa maanta wixii aan soo maqlo tusaale wax yar aan bakad uu sheegay ayaa laga yaabaa deegaankaas ama ereygaas ama dadkii kugu dhawaa inaan dhammaan wada gaarsiiyo aniga dabcan waxaan saa u sameynaya juhdiga dadaalka aan sameynayo in qofka sida waxaa loo yaqaano brainstorming qofka in markaas asaga loogu sameeyo shay ayaa maqlaysaa tusaale hadda waxaan waxaa laga yaaba inaan ee baxdo sheekada fahanka qofka fahanka ayuu asaga wuxuu ugu daneynaya dadka markaas dariskiisa shanta qof ama shanta qoys markaas isku agdhow ayuu markaas casarka ayuu bandhigaya waa la qoslaya waa la kaftamaya waa la sheekaysanaya hali warsaas maa sheekada kusoo noqo sidaan dabci dadkii isdhexgelaya dabciga iyo isdhexgelaya qofkii wuxuu markaa habeenkii ku seexanaya asagoo caadi noloshiisa normal ay tahay laakiin haddii qofku asaga keliis isku koobo isla hadlo waxay markaas ku noqonaysa nolosha mid cariiri ah mana heli karo fursadii markaas la rabay in noloshiisa ay hesho midda markaas qofka laga doonayo inuu full impress uu noqdo qofka asaga caadi iskala socon karo uu qof kale uusan garab kaga baahnayn ma aha laakiin loo baahan yahay in isdhexgal xoogan uu sameyn karo xitaa qoysaskiisa uula sheekaysan karo ama xaaskiisa ama gabadhiisa uu sheeko dheer ula qaadan karo si ayadana ay culeys u dareemin ayna u weydinin wax uu asaga tabar uusan u hayn way og tahay in xeri qaxooti lagu jiro ama in barakac uu qofka yahay in la heli karo biyo nadiif ah in la heli karo cuno sax ah in la heli karo wixii loo baahna asaasiga ina heli karin laakiin haddii ay markaasi saa ay tahay hoosha ay kusii adkayso gabadhii reerka daban joogto iyadoo qaxooti ah iyadoo barakaca iyadoo markaasi meel laga yaabaa ay kasoo kacday abaara meel kale ay soo degtay oo gacan markaas usii baahan tahay ama gargaar ay u baahan tahay qaxootiyada ama ay u baahan tahay hadaha qaramada midoobay waxaa laga yaaba haddana qofkii ninka ay wada joogeen inay pressure ama buuq ay geliso waa mid markaasu keenayo ninka inuu ka tago qoyska keenayo hablahan ay kuleeyihiin waxaan nahay single mother ama singolmaada aan nahay waxay badi keenayaan waxaa keenaya dabcan waa isfaham darri weliba qoysaska ka dhex imaado taasi oo qoys qoyska baabkeeda haddaba marka ay dabcan fiiriso isdhexgalka hooyo aabbo caruurta dhinacyada kala duwan iyo weliba guri ama hoy markii loo baahan yahay waxaa markaasi as-aaska ay tahay qofka guri uu ku nool yahay keli ma ahan laakiin niyadiisa qalbigiisao keliya ma aha inuu tusayso uu kaga cabirayo qaxooti baan ku noolahay ama kaga dhaadhicina maskaxdiisa inay tahay waa inuu markaasi ka saaraa sidaa markaasi uga habboon inuu yahay qofka markaas niyada muqani uu ka noqdo si ay howlihiisa xaaladiisa noloshiisa ay si qurux badan ugu sii socoto fikirka faraha badan waxay markaas ayadana keenaa walaac fara badan ayay keentaa xanuun u keeni kara usii dheeryahay qofka laleeyahay mental problem ama qofka maskaxda ayaa laga yaabaa in ay dhibaato kaga furmato loolama baahno qofkaas inuu fikiro fikir saa-id ah laakiin maxaa gudboon maxaana ka qaban karaa horta su-aasha isweydi waxaan wax ma ka qaban kartaa muscab waxan wax ma ka qaban kartaa waa su-aasha meeshta horta mar weliba wax adig aad sameynayso waxan wax ma ka qaban kartaa haddaa waxba ka qaban karin maxaa kurba istraas isku gelin waxaa lagu dhahay lacag baa looga baahan yahay boqol kun boqol kun ma keeni kartaa maya ma awoodso maya haa ma keeni kari kurbaha isgelinin stress isgelinin aayar wixii wax haddaa qaban karto qabo haddaa qaban karin ma qaban kartid wax ma qaban kartaa haa ma qaban kartid ma qaban kartid laakiin dadkii ayagaa buuq isku sii furayaan wuxuu awoodi karin buu dusha iska saarayaa deen maxaa ku imaanaya xanuun baa ku imaanaya haddaba adiga waxaa u socotaa maraykanka qaxootiyada dhadhaa baan la hadlaya waxaa u socotaa maraykanka canada baa u socotaa ha la gaaro georgi buufiskan faraha badan deg degan faraha badan georgi wixii markii la gaaraa heli adigana waa baxaysa waa tegaysaa laakiin heblaay baa inta ka baxday nin baa inta joogi jiray uu noo soo laabtay weliba kuwan soo laabanayaan aarku tartiibto dadka buuqa iyo aad gelinaysaan waa inaad ka daysaan dadkana waa inay noqdaan kuwa ayaga markaas isku kalsoon muscbow hadduu helo qofkan asaga kalsooni haddii canada uu aado uu aadi haddii maraykanka uu aadi way qoran tahay haddii ingiriiska uu aadi australia uu aadi waa qoran tahay laakiin wax adiga haddaa aad wooday maad baxdo tagtid maxaa u sugaysaa hay-adda i o m den adiga sug buufiskan faraha badan george stresskan faraha badan george walwalkan faraha badan george sidan baanahay george wixii ku qanac aada haysato keliya
hagaagii yuusuf aada buu mahadsan yahay hadalladaasi iyo sidoo kale waa kelmadahaasi waa ka gudbaynaa iminka waxaan doonayaa inaa aadno dhanka iyo suuriya waxa uu yuusuf inala wadaagaya dabcan waa dhankaasi iyo qaxootiga iyo sidaa markaasi hay-addu ay sheegtay inay abuureyso jawi wanaagsan oo reeraha ama qoysasku qaxootigu isula jaanqaadi karaan kuna noqon karaan kuwa markaasi isfahamsan arrimaha qaxootiga baraadinimada gargaarka ayaan weli ku guda jirnaa dalka suuriya baraf roob qabow iyo weliba cimilo jilaal oo aada u daran oo waqooyiga oo dhan markaasi ku dhuftay iyo si kordhinaya ayaa layidhi darxumada haysata dadka markii horeba la daala dhacay colaad barakac baahsan iyo dhibaato dhaqaale dalkaasi ayaanu ognahay xaaladiisa hal dhibic toddoba milyan oo barakacyaal ah oo waxaa leeyahay ku nool in ka badan kun afar boqol oo xiro iyo weliba degsimooyinka kale ee aan rasmiga ahayn ee waqooyi galbeed ayaa ah kuwa ugu badan ee la ildaran cimilada halkaasi ka jirta tan iyo talaadadii waa tobaniyotodobaditoban sideedii janaayo baraf xoogan ayaa saameeyey in ka badan boqol kun oo qof oo barakacay ama ka barakacay siddeetan iyo shan goobood in ka badan kun teendo ayaa burburay ama markaasi waxyeelo kasoo gaartay iyadoo baraf xoogan uu soo dumay saqafyada dumar caruur iyo dad waayeelah ayaa dhaxanta la soo darsay hal cunug ayaa ku dhintay markii teendho ay ku soo duntay hooyadu ayaa sidoo kale cunugaasi ama ilmahaasii dhashay ku jirta daryeel culus roobab xoogan ayaa sababay muroogo boqolaal gobaad oo kale oo ay ku nool yihiin in ka badan boqol iyo konton kun oo qof qaramada midoobay iyo saaxiibadeed ee markaasi kala shaqeeya arrimaha qaxootiga iyo bani-aadanimada ayaa waxaa la leeyahay ka jawaabaya xaaladani la soo daristay dadkan baahiyaha ugu daran ayaa waxaa ka mid ah in la furo wadooyinka loo maro goobaha loo barakacay ama goobaha markaasi dadka barakacayaasha ay ku sugan yihiin si gargaar loo gaarsaari si gargaar loo gaarsiiyo dadka dhibaataysan in dadka aan haysanin hoy la geeyo meelo ammaan ah in la kuluuleeyo ama markaasi la siiyo goobaha ay ku naaxaan in la bedelo tendhooyin burburay iyo in markaasi la bixiyo cunto iyo gargaar kale oo muhiim ah ayaa ah waxyaabaha ay ka fikirayaan hay-adaha qaramada midoobay iyo sidoo kale waa saaxiibadooda kala howlgala halkaasi iyadoo la sheegayo in baahiyo aada u daran ay ka jirto qaramada midoobay waxay isku diyaarinaysay ayaa layidhi wax kaqabashada jilaalka ka hor duufaanada hadda jira waxayna aqoonsatay in laba dhibic laba milyan oo qof oo u baahan gargaar xilligan qaboobaha laakiin dhaqaale la-aanta waxay ka dhigan tahay in kala bar dadka u baahan gargaarka ay heleen qaramada midoobay waxa ay ku baaqaysa ayaa layidhi in lasii wado taageerida si loo daboolo baahiyaha arrimaha bani-aadanimo ee malaayiinta dadka nugul ee u baahan waqooyiga galbeed ee suuriya iyo guud ahaan dalkaasi dhegeystayaal si guud warbixintaasi ayaanu ku eegeynay ama ku eegeynaa xaaladaha ugu dambeeyey xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka suuriya dadka halkaasi ku nool qaar iyo dhibaatooyinka iyo sidoo kale u nugul waa duruufaha isbiirsaday ee halkaasi ka jira waxaana lasoo sheegayaa in hal dhibic toddoba milyan oo barakacyaal ah ay ku nool yihiin in ka badan kun iyo afar boqol oo xero iyo sidoo kale degsimooyin kale oo aan rasmi ahayn oona ku yaalla waqooyi galbeed ee dalkaasi ee suuriya lana ir daran cimilada oo la sheegaya in halkaasi qabow iyo baraf aada u daran uu ka jiro iminka hay-adahanu ay la tacaalayaan sidii ay wax uga qaban lahayn dabcan sidaan ogsoonahay ama ogsoonnahay dalkani suuriya dagaalkii sokeeye suuriya ee kusoo baxay gacdoon shacbiya oo ka dhan ahaa xukuumadda bashar al asad bishii maarso labadii kun iyo koobiyo tobankii qeybo ka mid a gacdoonka carbeed ee bariga dhexyunaha taasi oo sababtay waa imikaba dhibaatada halkaasi ka jirta ee dadka iminka halkaasi ku tabaalaysan dabcan waxaa halkaasi lagu sheegayaa in lagu dilay tobonaankii sane ama tobankii sane ee lasoo dhaafay ugu yaraan saddex boqol iyo konton kun oo qof ay ku dhinteen halka malaayiin kalena ay qaxooti yihiin oo guryahoodii ka barakaceen dabcan waxaa la sheegayaa in shan dhibic shan milyan oo qaxooti ah ay ku nool yihiin wadamada turkiga lubnaan jordan ama urdun iraaq masar sidoo kalena waxaa leeyahay lix toddoba dhibic milyan oo kale ayaa iyaguna gudaha dalkaasi ku barakacay sababtu dabcan waana soo sheegnay waa halkaasi oo ka jirto dhibaatooyin iyo amni darro iyo kacdoonkii bilowday labadii kun iyo kow iyo tobankii kaasoo sabay in halkaasi ay ka dhacaan dagaalo sokeeye oo dadku madaxa ay isla galaan in ka badan toban kun oo qof ayaa waxaa la dilay sanadii labadii kun iyo sagaaliyo tobankii waxaa sidoo kale la dilay labadii kun iyo labaatankii ama halkaasi ku dhintay lix kun iyo siddeed boqol oo qof waa sida ay sheegayaan dadka iyagu isha ku haya xaaladihii ugu dambeeyey ee dalkaasi suuriya ka dhaca dabcan waa toban kun oo qof oo la dilay sanadkii labadii kun iyo sagaaliyo tobankii iyo sidoo kale lix kun iyo siddeed boqol oo iyagu dhintay sanadkii labadii kun iyo labaatankii laakiin sanadkii dadka ugu badan ee halkaasi ku dhinteen waxay ahayd labadii kun iyo afariyo tobankii halkaas oo toddobaatan iyo lix kun oo qof ay ku dhinteen dalkaasi suuriya waanu iminka ka hadlayno xaaladihii ugu dambeeyey sidoo kale in aayadaha qaramada midoobay ay ka shaqaynayaan siday ula tacaali lahaayeen xaaladihii ugu dambeeyey dadka barakacyaasha dadka nugul kuwa danyarta ah haddii ahaan lahaayeen caruurta dadka da-da sidoo kale hooyooyinka ayaa ka mid ah waxaana la leeyahay malaayiin qof ayaa gargaar halkaasi ugu baahan waxaana iminka maalmihii lasoo dhaafay xaaladda kasii darayay cimilada oo sii xumeynayso oo baraf qabow iyo sidoo kale xaaladahaasi oo isbiirsaday ayaa dadku iyagu ku qasbanaaday inay u baahnaadaan gargaar dheeri ah dhegeystayaal waa waxyaabihii ama xogagtii ugu dambeeyey ama xogihii ugu dambeeyey ee halkaasi aanu ku eegeynay iyadoo aanu ognahay in guud ahaan dunida ay dadka u baahan gargaarka iyo sidoo kale cuntada iyo nafaqada ay sii kordheen sanadkan oo la sheegayo in laba boqol toddobaatan iyo afar milyan oo qof u baahan yihiin in la gargaaro gargaar loo fidiyo ama la gaaro taasi oo ah cadadkii ugu badnaa abid ee la sheegayo ama sanadkani noqday ee sanad aad iyo aad dadka ay ugu baahan yihiin in la taakuleeyo sida ay sheegayaan hay-adaha samafalka sidoo kale waxaa la leeyahay dadkaasi oo dhan lama gaari doono oo dad iyagu kooban ayay hay-aduhu gaari doonaan lacagaha loo baahan yahay sidoo kale kow iyo afartan bilyan oo doolar ayaa lagu sheegayaa sidoo kale qaramada midoobay iyo ururada lahowlgalayaasha ayaa waxaay leeyihiin ujeedadu tahay inay caawiyaan boqol siddeetan iyo saddex milyan oo qof oo markaasi aadka ugu baahan waxayna ku nool yihiin lixdan iyo saddex wadan kuwaasi oo u baahan lacagtaanu sheegnay kow iyo afartan bilyan oo doolar dabcan waa xogayihii ugu dambeeyey ama xogaha ku saabsan dadka iyagu tabaalaysan ee ku kala nool guud ahaan dunida si gaara waxaan uga hadlaynay dalkaasi suuriya waanu soo sheegnay in sanadihii lasoo dhaafay oo ay ka jireen colaado dagaalo sokeeye kumanaan kun oo qof ay ku dhinteen halkaasi malaayiin kale ay ku barakaceen halka kuwa ee sidoo kale halkaasi ku noolna ay u baahan yihiin gargaar deg dega iyo sidoo kale xaalad bini aadanama ay ku sugan yihiin iyadoo hay-adaha samafalka ay halkaasi la daaladhacayaan sidii waxa uga qaban lahaayeen sidoo kale dhankaasi iyo ukrain waxaa leeyahay qiyaastii laba dhibic sagaal milyan oo qof ayaa la saadaalinayaa inay u baahan yihiin gargaar bani aadinimo sanadkan iyadoo haddii ay markaasi badi ay ku nool yihiin meelaha aan dowladdu ay ka shaqeynin ama dowladdu ay ka talinin sida bariga sanadkan labada kun labaiyo labaatanka waxaa leeyahay hay-adaha baniaadamada ka shaqeeya ama arrimaha baniaadamada ka shaqeeya ay sidoo kale lahowlgalayaashooda waxay hiigsanayaan inay ku caawiyaan hal dhibic ama caawiyaan hal dhibic sideed milyan oo qof oo baahida markaasi dadka qaba laguna qarashgareeyo lacag gaaraysa boqol iyo sideetan milyan oo doolarka maraykanka sidaanu sheegnay waxaa dalkaasi ukrain gargaarka u baahan laba dhibic sagaal milyan balse hay-aduhu waxay sheegayaan in hal dhibic sideed milyan oo keliya ay gaari doonaan boqoliyosagaashan milyanna ay ku qarash gareen doonaan bulshada iyo sidoo kale kuwa ka shaqeeya arrimaha baniaadinimada ukrain waxaa ka go-an ayaa leeyahay inay garab istaagaan dadka iyagu halkaasi ku nool oo ay uga jawaabaan baahiyaha bani-aadinimo ee jira iyo kuwa markaasi imaan kara si dhexdhexaad ah madax bannaan oo weliba dhexdhexaadnimo ay ku dheexan tahay ayaa sidoo kale warbixinta ay soo saartay hay-addani ay ku sheegaysaa dhegeystayaal dabcan waxa ay qayb ka tahay waa tirar waa kororka tirada dadka iyaga u baahan gargaarka ee guud ahaan dunida oo dhan ayay qayb ka tahay in dalkani sidoo kale ukraine ee dadka ama cadadka tirada ee u baahan in loo gargaaro ay dabcan ay gaarayso qiyaastii saddex milyan oo qof sidaanu soo sheegnay iminkana hay-aduhu sheegayaan inay ka shaqaynayaan waa sidii ay waxa uga qaban lahaayeen xaaladahaasi dhegeystayaal iminka waxaanu eegi doonaa dhankaasi iyo waxyaabihii markaasi dhammaan waxyaabaha lagu hadalhaya dhanka iyo baraha bulshada facebooka iyo sidoo kale twitterka yusuf waa tahay muscabo balban dhanka facebook haddii aan ku hormaro dhegeystayaasha qeybaha dambana waxaan siin doonaa dhanka fahanka balsaaka waxyaalaha markaas ay hayaan sidoo kalena bal maskaxdooda arabna inaan tuujino saaka bal intaanan markaasi aanan aadin musab dunidan wee casriyooday oo howlo kala duunaya la maraya waktigii dagaalka waa laga soo gudbay waktigii eg waxaa markaas la joogaa qalinka weligaa ma maqashay jiirba basaas noqday jiir ayaa basaas noqday haye sirdoon buu noqday sirdoon waa garta wuxuu kasoo tegay wadan kale wadan kale u imaaday intaas xog buu aruurinaya haye xogtu aruurinayana waa xogta wadan kale waa garta qaar waxaa laga soo qaaday caasimada laga soo qaaday waxaa la geeyay xuduudda kadibna waa la sii daayey agabkii wixii dhan baa lagu xiray waa jiir yar laakiin waa uu tababaran yahay wadankii buu galay uu soo xogti buu soo arooriyey oo soo baxa isagoo soo baxayo yaa askari arkay jiirkan markaas jiirkan tuu socdaa wudha uu ka hoos baxo muxuu dhaha jiir baa muxuu dhaha jiraa meeshan waa in la raadiyaa aagi baa markaas la qabtay waa la weeraray goob yar oo gooni ah yaa la qabtay xala jiirka halka ku jira ayuu baxsanin isagana dhegtuu taagaya hadalku la socdaa wixii dhanna way ku rakaban yihiin marka uu fahamsan wuxuu leeyahay maanta waa lagu qabta lagu weeraray xogtina waad wadaa xogtii dhammaystirneedna waad wadaa maxaa dhacay dib waa la qabtay jiirkii si ciidamada isku way isku weerareen kadib waa la fiiriyey waa la qabtay waxaa la ogaaday inuu agab wado qalab inuu wado xog basaas ah inuu siday bal ka waran haddii xayawaanadii eyga sidaas loo adeeg loo adeegsanayo qeyb markaas basaasnimo iyo sirdoonno lagu adeegsanayo bal ka waran kuwa hubka iyo balaayada toos iskugu qaraacayaan yuusuf saa sheegtay adduunkan waa casriyoobay marka aanu ka tagno dabcan qaaradan africa oo kale wadamada kale waxyaabo sidaasi lamid isku adeegsadaan sanado badan sanadkii labadi kun iyo labaiyo tobankii kow iyo tobankii lix iyo tobankii labaatankii dabcan waxaa jiray shimbiro la qabanayay iyaguna adigu jiir ayaa ka hadlaysa shimbir sidoo kale tababaran oo sidaasi si lamid ah wadan laga soo siidaanayo wadan kale la keenaya dabcan waxaa ka mid ah mid wadanka bakistan laga leeyahay oo iyada lagu qabtay india oo la sheegay in ay basaas ka shaqeysa basaasnimo ka shaqeynaysa sidoo kale ruushka ayaa ka mid ah meelaha arrimaha sida laga isticmaalo shiinaha ayaa ka mid ah maraykanka ayaa ka mid ah wadamada yani horumareen yuusuf oo marka adiga jiir ayaa ka hadlaysaa arrimahan waa arrimo jiro maalmaha soo socdana waxyaabahaas wax ka daran haddii quraanjo iyo wax la mida basaasa arki karto waa suuragal inaa aragto marka dabcan jiirka shimbirada iyo waxyaabahaas wax la mida bisada iyo sidoo kale makulaasha ayaa ka mid a waxyaabaha sidoo kale la adeegsado oo loo adeegsado dhankaasi iyo basaasnimada eyga oo kala ka mid a marka way iska jiraan waxyaabahan oo qaaradan africa ayay ka jirin laakiin wadamada horuu maray dhankaasi yurubta sidoo kale maraykanka aasiya qaar ka mid a wadamada waa ay ka jiraan arrimahani oo xogaha dowladaha ayaa iskula wadaagaan ama lagu basaasaa ama lagu sirdoonaa dhanka iyo twitterka dabcan waxyaaba si aada u badan ayaa lagu hadalhayaa siyaasadda walow ha u badnaatee waxaa ka mid a afhayeenkii hore ee baarlamaanka kan waa kenneth marende waxa uu ku biiray xisbiga d a p la yidhaahdo xisbigaasi oo kasoo jeeda galbeedka dalka sidoo kalena taageeraya raila odinga marka waxaa leeyahay si aada ayaa ninkani loo hadalhayaa waa afhayeenkii hore ee baarlamaanka waa nin waxaa leeyahay siyaasadiisa aada u wanaagsan tahay marka haddii uu ku biiray xisbigaasi iyo sidoo kale garabka raila odinga waxweyn ayuu ka tari doonaa ama ka tari karaa ayaa leeyahay sidoo kale eh, waxyaabaha sida aadka loo hadalhayo waxaa ka mid ah musaxbow wuxuu sidoo kale dhaleeceynayaa biritaanka uu ku biiray Mudavadi.
uto musalem mudavadi Mhm, dabcan Mm.
Eh, waxyaabaha sidoo kale la hadalhayo waxaa ka mid ah een, waa wiilkan soomaalida ah xuseen maxamed aada iyo aad oo isagu shalay william ruto uu u magacaabay inuu noqdo madaxa dhankaas isgaarsiinta ee Ololaha howlihiisa siyaasadiisa.
communicationka Mhm.
uu noqday marka dabcan waxay leeyihiin eh, marar badan oo waraysiyo hore uu citizen t v siin jiray oo xuseen uu waraysan jiray Mhm.
su-aalo ad adag ayuu weydiin jiray iskumay u wanaagsaneen marka sidee ku dhacday ay leeyihiin in ninkani uu iminka ruto la shaqeynayo ama ninka saxafiga ah ay leeyihiin waxyaabaha sida aadka ah maanta dhankaasi iyo twitterka loogu hadalhayo ayay ka mid tahay yuusuf sidoo kale waa tahay muscabad waad umahadsan tahay dhegeysa bal iminka fahamka ah dhegeysa laakiin tani een, waxay ku socotaa qeyb diini ah laakiin diini ahaan anaa usoo qaatay laakiin waa arrin sarbeeban Een, muscab waxaa jirtay macalimad oo qeybta diiniga ku fiicneed sax maxaa jirtay haweeney macalimadda haweeney macalimada ah oo qaybta diiniga ku fiicneed haweeneydii ayaa markaas maalin waxay qabatay waxay dhahday waa in la iskugu imaadaa maanta markaska meeshaas meesha in la iskugu imaadaa oo hablaha oo keliya diin baan u qabanayaa ama muxadaraan u qabanayaa Mhm, waa diinta islaamka dabcan soo maha aada iyo aad hayo gabdhihii markaa fariinta isku gudbiyeen waa la isgaarsiiye waa la isgaarsiiye gabadh walba meesha joogtay waa isgaarsiiyeen fariintii la isgaarsiiyey waa la imaaday waa la soo xadiray muxadaradii baa bilaabatay muxadaradii gabdhaha sida hooyadii ama macalimadii ama sh- gabadhii muxadarada jeedinaysay say u sheekeynaysay oo markaas uga- oo gabdhaha u waaninaysay oo la hadlaysay Mhm.
waxay dhahdeen gabdhow waa inaa markaas noqotaan gabdho dhaga fudud waa inaa noqotaan gabdho wanaagsan waa inaa noqotaan gabdho sidan ah gabdhow bal gabdhaha walaalihiinna ha iniga hal ninka ha isku ekeenina gabdhaha kalena waa inaan fursad siino waan badannahay gabar walba maanta waxaa laga yaabaa in hal nin ay qabto gabdhaha kaloo saaxiibadaada ah bal ayadana u fiiri oo la shaqee waa inaa markaasi aan ninkaada aada u gurisaa gabar kale
waa garta sax haye haye waa gabadh hee sasaxabow ma maqlaysaa haye durucda sheekada meesha u jeedo ma arka aniga marka waxay dhahday Mhm, gabdhihii dabcan s- gabdhihii saa ku farinay u faraysa soo maaha waa garta waxay leedahay haddii reer aad leedihiin Mhm.
gabdho kale oo walaalihiin baa inala joogaan Ha.
oo rag la-aan ah bal ayagana raggiina isku daya inaad gabdho ka- ama- ama bahyar aad uga dhigi kartaan Ama- rag ilaahay baa u baneeyay afar inuu guursado Mhm, ha labaystaan ha ha saddex istaan ha labaystaan afaristaan ha raggiina saa u sameeya waa garta gabar baa markaa ma- gacan- gacantii kor u taagtay Mhm, waxay ku dhahday ustaad mhm.
maasha allah shukran aad baa mahadsan waad mahadsan tahay aye aniga waxay dhahday Mm.
aniga Mm.
waxay dhahday Ah,
gabar baan ahay haye wadaadkaadaan gadgaadayaa haye wadaadkaada ayaan gadigaa iyaan gadgaadaya oo aan rabaa haye
macalimintu way naxday markaas idhahda edab yeelo afkaa edab yeelo macalimadda afkeeda ku taag afkaa kusoo taagayna afka inuu ku maroro ma laga yaabo haye maxaa macalimadda afka ugu taagaysaa Mhm.
ayaad isku jawaabaysaa Haye.
hadalka hoos u dhig aamus waxaa lagaa maqlin anigu uqubaa kugu dhici haye soomaaliyan gabdhaha kale rag ku darsa Haye.
aamus ay dhahda fariiso waxaa lagaa maqlin haye haddaba waa sheeko Mm.
laakiin taasaan usoo adeegsada anig haye laakiin waxba meesha ku hoos jiraa Mhm, haddaba macalimaddu waxay dhahday mhm.
gabdhihiina Mhm.
waa inaad raggiina dabcan gabdho kale aad u gurisaan walaalihiina saaxiibadiina ah ha ayada markii la aadana waxay dhahday Ah.
afkayuu ku maroorin ee fariiso oo macalimadda afkaa ku taagin waa qof qof walba tan wuu fahmi karaa dabcan yuusufu Aha.
sheekadoo dhaman somaan aad iyo aad sheekadan sheeko la mid ah Haye.
ayay isoo xasuusinaysaa Haye.
Waa- muuqaal ayaa daawday Mhm.
dabcan adiga taaragto waa macquul aad iyo aad gabdha ayaa sida meel lagu shirayay sax sida aad sheegto oo kale Aha.
gabar ayaa marka hadlaysa Aha.
waxay leedahay gabdhow een, gabdho wanaagsan ha noqono sax wiil- een, gabdhaheena kale ee soomaalideed Mhm.
waa walaalaheen Mhm.
een, iyaga way baahi way qabaan Aha.
in ay xaajo gutaan way doonayaan Mhm.
een, nimankii waxaa macquula in maarata ay yaraadeen Mhm.
in aad ku xirteen xujooyin in qaarkiin idinka idinka cabsanayaan marka waxaad samaysaan Mhm.
bal u ogolaada inay idinla guursadaan oo labaystaan saddexaystaan ama afaristaan gabar meesha fadhida ee soo booday waxay tiri Mhm.
een, yaa sheekh Mm.
aniga ninkaaga ayaaba i qabaa lix bilood Haye.
adigana ma ogid yaa ay tiri marka taagnida waxay ka dhacda islaantii micnaa islaantii ku boorinaysa dadka inay laba istaan oo saddex istaan marka la- ninkaada ani lix bilood i qabay Mhm.
halkii ayay ku dhacday Aad iyo aad.
waa meeshii laga qaaday Mhm.
dabcan waa iska laakiin iska jalin wa Mhm.
laakiin sheekadaada aa sheegtay Mhm.
ayay qayb ka tahay maya tani eh, tayda eh, sheekarta dumarkuma saabsano laakiin aan usoo qaatay waa fahansanahay ani waxaan leeyahay waa sarbeeb sheekada sheekadii sarbeeb waaye waxaan gabadhan sidii macalimada ay gabdhihii u waaninaysay waxay ku dhahday gabagabadii baan soo gaarnay waxay dhahday gabdhow gabdho walaalihiin baa jiraan gabdho la dhasheen baa jiraan bal gabdhaha aan garab qabanno oo aan tusno oo maaragtay ni- bal aan aan aan tusno inaan markaas in in raggiin ugu ogolaada inay gabdho kale guursadaan gabadh kale farta taagto waxay dhahdaa ustaad macalimad waad mahadsan tahay ana ninkaadaan doonaya inaan guurso markaasaa dhahda aamus oo afkii ku maroorin macalimadda afkaa ku taagin xishow xishow qof walba fahmi karaa tan maanta Hay.
qof dhihi karo ma fahmay waa de waxaas de waa moota waa isku Waxaas dan waa ma- isku ciyaaraya moogta waxaas dan ma miya?
dan maa taas
Waayahay.
dadkan Eh.
dadkan waxaa rabaa maskaxda Isku inay fikir maaha, weynaan weliba laakiin- doorashaa iminka lagu socdaa musacbow qofku waxaa rabaa inuu Ma- fikiro maadaama aad dhahday sheekadu si toosa uma abaarayso ereyada aad sheegtay Maya, dumarka kuma socoto laazim sheekada.
maahan bas laazim maahan in qof walba uu fahmayo sheekada maya wuu fahmi karaa mus- waa basiid dhegeyso anaa kuu jilcina anaa hadda waa- waaba sheegaba sheekada hadda ha sheegin anaa may waaba sheegaba Aya.
waxau leeyahay dhegeyso se u waaninayse bay ku dhahday gabdhaha kale dhegeyso war ha- raggiin ugu ogolaada inay xaasas kale yeeshaan markaas gabadhi kale da- gacanta taagto waxay ku dhahday ustaad macalimad macalimadii ama q- tii gabadha wax eh, maxdarada jeedinaysay yay ku dhahday ninkaada anigana doonaya markaasay ku dhahday aamus oo fariiso afkaa ku taagin macalimadee afkii ku maroorin xishow fariiso sheekada way dhanta Sheekada waama hadda- sheegabo waayahay dhegeystayaashaan u gudubno eber toddoba eber laba saddex shan laakiin eber dumar eber kuma sagaal eber socoto afar xaasin oo gursan kuma socoto waan u sheegaya qoysun kuma socoto wallah
hagaag kambeynkan daha yusuf aa wado eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha qaadka telefoonada een, ma aha qof walba inaan ku fijina laakiin qof waa inuu Yusuf inuu Kambeen buu wadaa, waa liisoo Dhegeystayaasha- qorayaa.
dhegeystayaasha Ehe.
een, waa fikirkooda inaan fiiriyo Aye.
fahankooda inaan fiirino bal maskaxda intay gaarsiisan tahay anigu waxaan rabnaa dhegeystayaal wax walba fiki- u fikiri karo meesha saxdan dhigi karo qof walba fahankiisa anaga ma dhahayno qofkuu qaldan yahay uuna saxan yahay haye si wanaagsan ha qof Waanu ku walba wuxuu fahnay.
rabu sheegi karaa waanu ku fahanay laakiin yusuf anshax ku saabsan un. qadka telefoonka ugu hore ma sacbo
hallow star f m السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
يوسف يا مصور muscab
ملعب وحان زيري هورتا كان بينك وسجل أما قرتي magacaaga inoogu bilaabo marka hore saaxiib أم أم شباح كان جيري magacaaga inoogu celi
وأم أم شباح waa gartay m m kambeenka waa jiraa yusufna waad fahmi kartaa آه وحاوي هورتا كان بينك وجرا مرة تاي وحاوي مدة ومارة تاي عصاي وصدح جريه وأنا ويا شاهد دروني قبادي ويا هورتا شاهد كنت أتعمل ما قرتي waa gartay marka dadka maalgelinaya ayaa qayb ka tahay show eh, kambeenka
وحسامها وحسامها مرة هورا مسوي مالجي haye من لو قال أنا هتصدع إيده waa gartay maasha allah
marka waxaan leeyahay casanida sheekada banaanka ku dhufto u sadhaxsiya biyaha kala duulaane adigu maxaa kaaga baxay sheekada fahamkaaga
Ya, wadaadkana lixdi bilooy qabaa maan u arkay anigu inay sax tahay ama lix sano ka qabaa Aha.
taas ma u jeeda aniga hadde aad baa umahadsan tahay Eh, adaa mudan MM yusuf waa tahay dhegeystaan waxaa moodaa dabcan inuu sheekadu fahmin Maya, kuma sa- sheekadayda eh, ayuu soo dhexgeliyey sheekada kuma saabsano gabar iyo waa la guursaday iyo afar buu guursaday isan kuma saabsano waa sar beeban sheekadana macalimad bay ahayd muscabo Mhm.
waxay markaas eh, dhammaan hablihi lagu faray maanta in shir loo qabanayo oo lagu wacyigelinayo oo laga hadlayo oo qeyrkooda wana- lagu wanaajinayo Mhm.
kadib gabdhihii way is- farintii bay isgaarsiiyeen markaskaa la iskugu imaaday meeshii baa shirka lagu qabtay gabdhihii marka gabagabadii sh- u- u maxdarada- muxaadarada ay dhammaatay yaa haweeneyd waxay dhahday gabdhow gabdhahan walaalihiin aan u turno aan aan maaragtay eh, aan wa- waddada saxda tusno raggana waa ina markaas ay guursadaan u ogolaada laba iyo saddex inay guursadaan si gabdhaha kale walaalihiina wax ay u helaan gabadhi kale ama, eh, arda eh, meesha fadhida gacanta taagtay waxay dhahday maadham ama eh, ustaad gacanta intay tagtay ku dhahday ninkaaga ninkaadaan u baahanahay oo ninkaadaan doonaya garab igu sii markaasay ku dhahday fariiso oo aamus oo afkii ku maroori ixishow
sheekada halkaasay ku dhantahay Ha. qof walbuu fahmi karaa wa- anaaba sheegaba sheekada u gudub dhegeystaha kale hallow star f m asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma waalaikum salaam daadiyaasha barnaamij waanu kaa gudonnay ali maxmed cabdullaahi barkooqe aad baan kusoo dhaweynaa maxamed
marka maxaa rabaa arrinta ka aan ka jawaabo haye
gabadha gabadha khudbaysa tiri ha nimanka hala guurta kaalaan ujooga maxaa waaye un hala i doorto kuma doorirayo markuu ninka la dhaho markaas oo afka lagu qabay dabna lagu jiy taas bay ku socotaa waa garta
marka arrintaasaa ufasiri lahaa aad baa waa umahadsantahay.
fahankiis qof walba fahankiis waaye maasanid saaxiibkaas qof walba fahankiis waaye
dhegeystaha sima waduu furay mise maya wadama u furan dhegeystaas wadama u furan wadamo furan miya Eh, wadama u furan laakiin waa fahamkiisa waa garta qof walba fahamkiisa waan ku tixgelinaa waana ku eegeynaa gabagabadina waan soo gaarnay muscab anigaba qeyb baan ka inaan dhegeystayaasha ku caabi inay dabcan waa caawin kartaa muscab waa fursaddaa kuu furan naftaada waa Mm, siin kartaa ma dhegeystayaasha.
hadlaya laakiin Ehe.
qash ayaan kaa doonaynaa wad dee qash baa nagu jira muscab Qash buu Hello, soo adeegsataa.
Star FM.
dhegeystaha khadka telefoonka ku jira si halo star f m
halo salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa halgenaya dadaab jooge waan kusoo dhaweynaynaa cali
ani sheekada waxaan u fahmay labada qof intaana wax isku darsanin waa way isku fiican yihiin laakiin markay wax isku darsadaan maaragtay yuu khalaaf dhex mari karaa marka waxaa weeye laba qof oo walaalaha oo sheekaysanaya ama macalimadii waxaan u bedelayaa in eh, laba qof oo waxba aan ka dhexaynin markay wax ka dhex mareenna isku dafay sidaasaan u micnaynaya marka sidaasaan leeyahay fahankeyga halkaas weeye waa garta aad baa umahadsan tahay cali
waa tahay cali wuu mahadsan yahay dhegeystayaasha qaar ay carareen waxay dhahan yuusuf waxaan beryahan u wado Mm, xitaa waxaan kaga qayb qaadan karna telefoon maaha waxaan wax loo geli kara dad maaha.
badan baa fikiraya maskaxda inay fikiraan Mhm.
waa loo baahan yahay qofka inuu fikiro muhiim waay aniga inuu fikiro baa muhiim noo ah qofka hadduu fikiro muscawo reerkiisu dhaqan karaa fikirkii een, wax go-aan hadduu ka horbaadanna wuu gaari karaa maskaxda marka qofka marka inuu tuujiyo yaa muhiim noo ahna caqligana way ziyaadinaysaa aqligana way ziyaadanaysaa Dabcan.
qofka wuxuu noqonayaa inuu qof xikmad badan inuu noqdo Mhm.
markuu wax ka jawaabo berri isku dao berri dambe isku dao maalin bay giyaaga u geli maalin bay u geli Mhm. barqa wanaagsan waa kusoo dhaweynaa saaxib waalaikum wacalaykum asalaam waraxma
cabdulqasid walidha walkii waxaan kasoo wacaya saaxiiba waan kusoo dhaweynaa cabdi maxaa kaaga baxay sheekada oo ka fahantay
waa sheekadan ina dumarka ku qasbay dumarka ay ku saabsan tahay sax haye sidee ugu saabsan tahay yeele hadda ka hor waxaa dhacday haa
bilcaan baa saan baa loo yeeday haye waxaa la yeeday gabar yeey Mhm.
boqor noqo maxay noqonaysaa boqor boqor haye
dumarkaa rabna boqor noqotay kolka dhan waa garta waxay tiri afar wiil halka ah, haye
afarta wiil haa
yaa la keenay waa garta waxay tiri afartan wiil Mhm.
kuma baalin kartin tiri afar wiil waxay tiri afartan wiil waxay yaal midna baa yaal midna baa weyn sax
marka waxay tiri afartan wiil Mhm.
haddii ani liidii way tiri talada haa ma dhalanayo haye
marka
Mhm.
waxay tiri hal hal laba gambarna waxay tiri hal nin kama talan karo waa garta waxay tiri aniga haddaan sidkii fiiri haa
ilama soo tagashay tiraade inay inta afarta wiil dhashaan waxay tiraade haddaan rabti inay afar wiilnay dhashaan ani maxay tiri aan saan damba la qaalinayn Mhm.
keetigan halay saaray tiri haye
saalay ku marinaysa saas haye
waxaan tiraya la waxay ku xisaabsan tahay inay dumar tahay waa tahay een, dumarku ma xusuusan sheekada balse waa fahankiisa u mahadsan yahay saaxiibkaasi tanaalbilowso hal dhegeysta ugu dambe qadka telefoonkaasina dhegeystayaashu waxaan leeyahay ha ka cabsoonin waxaa laga yaabaa adiga in aad markaasi hayso fahankaadana uu sax yahay qof waliba arrinta waxaan uga gol leenahay muscab waa iska basiid waa Hoga- basiid buu yidhi Yuusuf.
hogaamin hogaamin bay Gacantuu ku saa socotaa leeyahay.
hogaamin anaa u sheegaya dhegeystayaasha Siyaasad.
hogaamin bay ku socotaa hogaamin Mhm.
siyaasad ma aha hogaamin bay ku socotaa haye waka hal dhegeystaan siinaan kadibna soo afmeerayna barnaamijka
Hello, assalaamu calaykum.
wacalaykum asalaam waraxma
Mascawo ororyo soo banadi iyo iyo bakadba.
wacanoo wanaagsan walaal
Waa Furtuun countiga Wadee.
haye fartuun bal fahamkaaga
Aniga horta walaala gabadhaan waxaan u arkaa haa
ayaga ayaa ku boorinaysa in gabdhaha nimanka ay nimankooda ay bilcaano kale u dhisaan oo lala guursado.
haye Ayagana ma rabto in lala guursado.
haye
Marka dee waxaa la yidhi يقطع صاحبتي بكره
qofku dhammaansiinaynaa muscab warkii kadibna aan eegaynaa
halo sudow السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
waa tahay qofkaas waxba iskuma hayo star f m halow dhegeystaana qadkaa siinaya star f m halow
السلام عليكم waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga يوسف بك الله بركة وانا والله بقوي ودار واي soo dhow ruqyo
ودولة لدى اسكدية mhm
أنا waxay ila tahay fankeyga waxaan u qaatay qof macnaha isaga rabay siyaasad oo meel ku qudbeynayay oo meesha haddana markaan dadka la jiraya wax sheegteen oo saas macnaha aamusku saas ay saasaan u fahansanaya laa waa tahay ruqyo way faam dhegeystiga ugu dambe ahayd yusufow ugu dambe ahayd waxaad tiri hogaamin waaye hogaamin waa sheekh.
hogaaminay ku saabsantaa macnaha hogaamiye qof hogaamina qof waa qof hogaamiye waa waa garta yusufow dabcan sheekada adigu waxaa dhahda basiid oo gacanta umaa maanta dhan saa ilahayd basiid basiid waa sheeka wah, waa yar tahay fudud wax yahay.
yar waaye Mhm.
farihiisu saa ilayahay yusuf Een, anigu waxaan filaya inay tahay anigu waxaan filaya inay tahay yacni qofka isagu camalka uu sameynayo Mhm.
ama tallaabada uu sameynayo Mhm.
ama dadkii ugu yeeraya inay wax sameeyaan Mhm.
laakiin isagii aansan sameynayn Ah, yacni aha, muscabo wadadan mar ayaa ay leedahay aniga aha.
wadadan ayaa jannada ku geynaysaa haye laakiin yusuf aad ya indhahan zaaid baa waa muscab faankiisa maasanya muscab Eh, faankiisa waa saga qetaa waddaan furayaa dabcan wadaa waad furta wada waan fura soo maahan waa waad waad dhaweysay dabcan Ah.
sababtoo markaa hogaamiyii dhahday sheekadan saasay tahay Mhm.
ee, markaa maskaxda tuujiyay aniga Mhm.
xitaa sidaasay iisoo baxday Aad iyo aad.
qofka wuxuu ku leeyahay wadada mar lembidaar bilaash kumeegin muscab
Astaghfirullah. Weere, marka qofka wuxuu ku leeyahay wadadan ayaa inta ka baxaysaa Aad iyo aad.
jannada ayay ku geenaysaa Mhm.
asagana wuxuu marayaa wadadaas Qaldan.
ee naarta geynaysa Mhm.
marka dabcan sheekada aniga sidaas ayaan u fahmay marka asaga is- eh, uma toosno qof kaloo raa inuu toosiyo miya marka Ah.
asaga wixii aan ku Eh, dhaqmay muscab waa right eh, dabcan waa laga yaabaa inay saa tahay laakiin waa iskuday wanaagsan waad maasan tahay Eh, fahankaada waaye qof walba fahankiisa laakiin dhegeystayaashu waxaan ka doonayay meel basiid oo yar bas inay ka fiiriyaan laakiin meel kale waa u sheegay marka hore waxaan ku dhahay dumarku ma saabsano afarku ma saabsano saa kuma saabsano Mhm.
waa marka hore aan u cadeeyey laakiin dadka waxay ku aweerisanayaan gabadha saasay rabtay iyo naag saasay rabtay iyo sidaas maaha wax yaroo iska basiid ah Mhm.
oo keliya qofku waa hal shay hal eray oo keliya oo sheegay ku saabnaysa weliba erayo fara badan macno fara badan bay siinaya ereygaas Mhm.
laakiin hadduu waddada ila qaadi lahaa wallahi way ficnaan lahayd waa garta laakiin maysan dhicin dhegeystayaasha way maadsan yihiin waxaan filayaa beri insha allah hadduu ibaha raali ka noqdo muscabow Mhm.
inay wax badan dhegeystayaasha sii fahmi doonaan intaan isla sii joogana ama dhegeystayaashan isla sii joognana wax badan way iga faa'iidaysan doonaan muscab oo ku saabsan weliba sheekooyinka iyo fahanka oo Mhm.
qofka aan doonayno inuu bal fikiro dad Waa.
badan baa horta dabcan een, arrintan qaateen oo iminkan isgaarsiinayaan badinkooda Mhm.
oo leeyahay yuusuf britol wuxuu sheegi doonaa oo isku diyaarinaya dad Mhm.
baad already maanta si had way sii sanadgaraystaan berri baan isku diyaarin buu leeyahay qof Mhm.
berri baan ka qayb qaadan laakiin qof waliba fahankiisa anaga ma dhahayno qofkii waa uu sheegay Mhm.
ma uuna sheegin hagag Mhm. laakiin waxaan laga dhegeystayaasha u sheegayaa ee, guhaad waxaan filaya muse guhaad lambarkiisa inuu iga bixi muscab
Mhm.
guhaadaan filaya duqa inuu ahaa duqaad ka hore aan weydiinaya wax oona sheegayay Mhm.
lambarkiisu inuu iga baxaan filayaa haddii ay suurtagal tahay maanta da heli karo waan u baahnaa muse guhaad asubaas garan guhaad waa tahay dhegeystayaal warkeeda maqli doontaan ee tobanka barqanimo mahadsanidin sida quruxda badan aad u dhegeysanaysaan oo la socotaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal arrimaha soomaaliya qeybaha dambe dhegeystayaashan fursad u siin doonaa dhegeystayaal ee ku saabsan habka qaabka markaasi loo nooleyn karo waxbarashada soomaaliya looguna tayayn karo sidoo kale waalidiinta iyo calim- macalimiinta iyo dowladda federaalka looga dhaadhicin karo habka ugu tayaysan ugu wanaagsan caruurta waxbarashadooda heer maqaam sare laga gaarsiin karo dhegeystayaal waxaa barnaamijka arrimaha gargaarka biniaadamada qaxootiyada si wada jira halkan iiga daadiinaya yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil waa tahay dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi gabagabadii barnaamijkan soo gaaray dhegeystayaal saaxiibayaal waxaana iminkan dib markaas ugu milicsanaynaa ama u laabanaynaa dhanka hayadda qaramada midoobey qeybta markaasi hay-adda waxbarashada ee adduunka ee unisef oo markaasi ka dayranaysa waxbarashada gobolka ama gobolada qaar ee wadanka soomaaliya ama guud ahaan wadanka soomaaliya kuwaasoo sheegaysa in iminka loo baahan yahay in la tayeeyo in la tayeeyo ama tayab waxbarasho ah ay dhammaan ay wada helaan hay-adda qaramada midoobey unisef ay sheegaysa iyadoo doonaysa inay isla kaashadaan hay-adda waa dabcan wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada si ay markaasi loo helo waa dabcan waxbarasho dhamaystiran ee caruurta loo baahan yahay sidoo kalena markaas lagu kobcin karo maskaxdoodana iskuna noqon karaan kuwa markaas isku dheelitiran waxbarashada waxaana markaasi loo ay dabcan hay-adda qaramada midoobey dhinacyo fara badan ku egtay kana egtay markaasi in xalkeeda solutionkeeda loo baahan yahay in la helo waxa hay-adda qaramada midoobey leedahay waxaa markaasi ka mid ah barakacyaasha in markaasi aysan awoodi karin sidoo kalena caruurta kaga faa'iidaysan karin goobaha waxbarashada halka kuwa markaasi ayagana dadka abaaraha aadka u saameeyey sidoo kale mar weliba dhibaato kasoo gaarto caruurtooda ay isla guraan ama iskala guraan halkaas sidoo kalena qaabkana caruurta ay iskaga baxaan caruurta faa'iido fara badan ama waalidiinta aysan ayaga u arkayn faa'iido inay leedahay goobaha waxbarashada in caruurta la geeyo dhegeystayaal arrimahaas iyo saaka diiriyadda markaasi barnaamijka kaga saaraynaa qeybaha kale waxaa soo kala dhegeysta dhegeystayaal arrimaha markaasi ka taagan afghanistan iyo weliba guud ahaan waxyaalaha markaasi hay-adaha qaramada midoobey kuwa markaasi ay markaasi kaga hadlayaan diiradda ku saarayaan dhibaatada waxyaalaha markaasi kala taagan ee dunida ee qaxootiyada dhegeystayaal arrimaha gargaarka biniaadinimadii qaxootiyada oo talaado waliba aad ka dhageystaan dhegeystayaal iminkan si toosa dhegeystayaasha ayaa muscab u aadaynaa bal waxyaalaha markaas iminkan iyo xalka loo heli kara sida markaas waalidiinta looga dhaadhicin karo iyo weliba macalimiinta kuwa markaas ayagana dhibaatada markaas goob ee ka wada gobolada qaar ee xabadaha ama sidoo kale madaafiicda qaar ee ku ridaya goobaha waxbarashada sidii markaas ayagana ay kaga fogaan karaan si ay caruurtaasi ay wax u helaan ama wax ay u bartaan u noqdaan kuwa markaasi noloshooda dheelitirnaan karto sidoo kalena wax badan fahmi kara caruurtaasi dhegeystayaal haddaba maxay tahay sababta waalidiinta qaar ee gobolada soomaaliya ay u diidayaan in caruurta iskuullada markaas la seexday boodhinka ay caruurta waxay kaga bartaan ay u diidayaan waalidiinta maxay tahay sababtu intay markaasi ay kala guri lahayeen madaafiicda waxyaalaha markaasi caruurta cabsi faraha badan ay ugu beerayaan waalidiinta ama ay ka qabaan intay markaas heli lahayeen waxbarasho dhamaystiran goobaha iskuullada ay dowladda markaasi maareyn karto sidoo kale dulmeeri karto hay-adaha qaramada midobe sidoo kale eegi karto iyadoo qaramada midobe ay sheegayso goobaha waxbarashada ee soomaaliya inay markaasi tayeyn ay siin doonto dhanka waxbarashada buugagta kuraasta ay ku fadhiistaan iyo sidoo kale tayeynta waxbarashada qeybta weliba cunnada inay ka saacidi doonto dhegeystayaal haddaba maxaa diiday maxaana keenaya dhibaatada iyo in markaasi ay helaan si markaasi dunida ay ula jaan qaadaan wadamada markaasi ku taqasay kuna waxbarashada heer sare ka gaaray dhegeystayaal waad maqlaysay saaka saaxiibayaal wiilka yaraa in uu lahaa waxaan rabaa in aan markaasi ku taqaso qeybta sayniska iyo sidoo kale qeybta ingiriiska isagoo koob iyo toban sana jira ka waran haddii markaasi fursad taya uu helo waxaa laga yaabaa cunugaas inuu heer sare noloshiisa mustaqbalka markaasi inuu ka gaaro dhegeystayaal
waxagaag sida yuusuf uu sheegay si guud qodobadaasi yaan qeybaha dambe ee barnaamijka daqiiqada ko inoo harsan yihiin dhegeystayaasha fursadda uu siinaya qadadka tooska hayana laga soo wici karaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan halo star f m waaleykum asalaam waraxma waxaana wanaagsan ruqiya
aa magacbaa walaala horta waxaa yeelaysa waalidiinta horta ummadda dumarka iyo caruurta way u nugulyihiin abaaraha iyo colaada way unugulyihin inkastoo an hadda meel colaada ay ka dhacdo horta weliga aan arkin laakiin dadka u nugul ayaga ay leeyihiin laakiin waalidiinta waxaa dhici karta iskuulka la dhiganayo maanta camal inay meesha xabad ka fasarta dib aan looga noqonin oo meesha lagu kala carara waxbarashadii ay meeshaas ku dhunta oo looma dulqaadan karo meela xabad ka daawanaysa ama madfac uu ka socdo arday inuu wax ku barto waa aada ay u adag tahay sax
laakiin in macnaha dadka badanaa haddii bulshada qofka wax loo sheego oo wax wanaagsan laga dhadhiciyo oo ama waxbarasho la siiyo diin iyo maadi meelay ahaataba waxbarasho aaseela macnaha maskaxda way digaysaa qofka jawigiisa qofka oo macnaha dad isku reebayo oo iska aamusan oo macnaha bulshada dhexgalayn iyo dadka bulshada dhexgalo oo ummadda isdhexgasho waay kala maskax fiican yihin maasha allah qofkan maskaxyin hadii meel waxbarasho aad helin oo macnaha oo bulsho isdhexgelaysa aad arkin oo goobo wax laiskugu sheegay aad arkin waxawaay maskaxdaas maskax xirxirin oo qabilna maskunacasaas ula qabsado way adag tahay sax
marka kolley waalidiinta inaa macnaha waxyaalaha ku kala aya iska kolley dadka walaalaheena colaada ay haysato ilaahay ha ka dulqaado dad muslimiin ilaahay meelay joogaan dhibka ha ka dulqaado horta aan leeyahay laakiin walaal kolley waxbarashada iyo firfircoonida iyo isdhexgalka ina un kolley lagu dado aad bay u wanaagsanaan kolley walaal barka wanaagsanaan bay maalinta
aad bay mahadsan tahay ruqiya dhankaasi iyo jeer maalin la mid ah anaga mahad celinaynaa qaabka wanaagsan ay qayb uga soo noqotay barnaamijka dhegeystayaasha xiigahan uu siinoo fursadda si iyaguna ay qayb uga soo noqdaan barnaamijka daqiiqadaha ugu dambeeya ayaanu ku guda jirnaa dhegeystayaal kubanna waan u siinaynaa fursadda ee barnaamijka hoggaanka arrimaha qaxootiga gargaarka iyo bani aadamnimada hagaag dhegeystaasi qadka ayuu ka baxay mar kale dib u soo bigsa ayaan leenahay dhegeystayaal si guud barnaamijka waxaanu ku eegnaa wax xaaladihii ugu dambeeyey eiyo xogihii ugu dambeeyey ee ku saabsan arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha kuwa u baahan gargaarka iyo sidoo kale ee dhankaasi nafaqaynta ayaanu ku eegnaa si guud qodobooyin kala duwan warbixino kala duwan ayaa barnaamijka kusoo dhegeysateen dalka gobolka dhanka soomaaliya sidoo kale bariga dhexe wadamadu ay markaasi dagaalada sokay hareeyeen iyo xogihii ugu dambeeyey dadku iyagu u baahan gargaarka iyo waxyaabaha si dhan ayaanu ku eegeynay dhegeystayaasha kale aan mar kale dib ugu laabana yuusufow si iyaguna qeyb uga soo noqdaan daqiiqadihi ugu dambeeya ayaanu ku siisiqeynaa ee barnaamijka saaxiibka qata ku jira halo star f m halo dhegeyste ka xumahay qadka ayaa ka go-ay saaxiibkaasi waanu ismaqli waanay dhegeystayaal dhammaantiin barqo wanaagsan ayaan idin leenahay gebagabadii ayaanu ku siisiqeynaa dhegeystaha kale si yuusuf
waa tahay muscab intaanan dhegeystaan aansiinin haddaba waxaa hay-adda qaramada ee qoraysa halkan ay leedahay solution xal in loo helo sidii caruurtaasi waxbarashadooda loo tayin lahaa loona heli lahaa iskuulle markaasi boodin ah ama iskuullada markaas lajiifka ah haddaba waalidiinta ayaa laakiin arrintaasi mari laadahay maxay tahay sababtu maxayna halkaasi oga walaacsan yihiin sidoo kale waxbarashada aad oga xun tahay wadanka soomaaliya guud ahaan waxaana hay-adda qaramada midoobe qaybta markaas unisef caruurta u qaabilsan leedahay waa in markaasi loo baahan yahay in xalkeeda loo helo waxay u baahan yihiin sidoo kale mar waliba aad weydiiso cunug kaaga hormaado waxay leeyihiin baaritaano ama dhaata aan sameynay cunug waliba wuxuu markaasi ku hami weyn yahay ama hamigiis ay tahay waxbarasho inuu barto wax kadibna waxaa markaas u wataa inuu leeyahay dhakhtar baan rabaa inaan noqdo laakiin taasi uma suurtagelayso haddii wakhtiga iyo ejkaas ama da-da kusii socoto caruurtaas inay halkaasi kusii jiraan dhibaato xoogan ay kasoo gaari karto laakiin xalkeeda si loogu heli karaa waa su-aasha markaas meesha taagan oo laga doonay waalidiinta inay markaasi ku baraarugaan una helaan carruurta inay waxbartaan
wacalaykum salaam waraxma soo dhawo haya caliganay
walaal horta waxaan leeyahay aniga dadka muslimiinta ama qaxootiyaha saddexda hari iyo kaakuumi iyo meelay joogaanba waxaan leeyahay qaxootimi qaxooti baana intaa dhahdaan qalbiga yaan iska hadleyna waxbarashadana yaan iskaga ciyaarin marka dadka haddaayta waxaan maqlayay buufiski iyo waxyaalaha dadka maskaxdooda uu qaribayo
sax marka waxaan leeyahay horta iimaanka allah meel lagu maraa haddaad dibadda tagta ama dal shisheeye ha tagta xooggaada shaqaysan haddaa inta joogtana xooggaada shaqaysan maanta ninkii gaari gacan qaato wuu shaqaysan karaa lacag buu casarka la soo hoyanoo reerkiisa uu biilani ninkii kareeto qaato waa sidoo kale marka waxaan leeyahay dad baa xoolo qalaana raaca oo maxaan ku idhahdaa lacaga ka qaato marka waxaan leeyahay muslimiinta meel ay joogaan baa ama soomaalida hadda ay dhegeysanayaan horta isdejiya ilmaha waxbarashada geeya marka waxaa weeye midda kale waa inuu qofka ku xisaabtama asaga xamaali e xamaali weeye asaga ilmihiisana xamaali inay noqonin horta waa inuu ka fikiraa marka aniga hadda kula hadlayo xamaali baan ahay saacaddan hadda aan kula hadlaayo marka waxaan ka fikirayaa inaan maaragtay ka baxo xamaaliga oo ilmaheyga iga saaraan marka nin walba waa inuu sidaa ku fikiraan leeyahay dadka soomaaliyeed meel ay joogaanba waxbarashada xoogga ha saaraan marka mugdiga sife ay oga baxaan kuwa madaafiiciyada la dhacayana la dhacayana ha ku fikiraan ilmaha masaakiinta iyo soomaalida ay leenayaan inay maaragtay loo inqaabi doono akharo ha ogaadaan ha ka cararaan wixii kaleo ay dad ku samaynayaan iyo duurarkooda ha aadaan marka maadaama dadka masaakiinta ee soo korayo in la dhibaateeyo maskaxda laga dhibaanayan marka waa ku salaamaya walaalo boqolki iyo tobanki afarta aad baa mahadsan tahay dhegeystiga ugu dambeeya ayuu ahaa uu ku mahadsan yahay fikirkiisa iyo qaabka wanaagsan ee uu barnaamijka ah oo qayb qaatay si guud saaxiibada iyaguna way ku mahadsan yihiin la socodka la jaanqaadka idaacadda iyo weliba barnaamijka hogaanka arrimaha qaxootiga gargaarka iyo baniaadanimada talaad walba hadaan oo kale ayaad ka dhegeystaan star f m codka gobolka waqooyi bari qadar toddobadii iyo barkii subaxnimo ayuu noo soo bilowday muscab iyo weliba bakat ayaa idiin daadihinaya barnaamijka waad ku mahadsantihiin dhegeysigiina brito ayaa dib u kulmi doonaa hadduu eebe yidhaahdo iyo barnaamijka hogaanka xaaladda dalka intaasi ka hor waxaad u diyaar garowdaan barnaamijka madasha qisooyinka